la sunaysanayo oo sunnada la tukan karo waa markay qoraxda soo baxdo oo xoogaha ay la soo ekaato marka xoogaha markay qoraxda soo dheeraataba annagu salaaddii waanu tukan jirnay buu leeya cbdullahi ibn muslim caawiya oo marka sunnada adxa ciidul adxaada in la dedejiyaa sunne eh marka xoogaha wuxuu ku yar inkirayaa qolyihii baa markaa yar daahiyey salaaddii bay yar daahiyeen rawahu lbukhaariy wa abu daawuud walafduhu kharaja cabdullaahi ibnu busri baa soo baxay saaxibu rasuulilaahi ah sala allahu calayh wasalam maca annaasi dadka macooda fii yowmi ciidin fa ankara wuxuu inkiray ibdaca alimaami imaamkii baa dahay oo soo bixi waaye durbo wa qaala wuxuu yidhi inna anagu kunaa waxaan infaraqnaa saacatana saacaddeena waama ka faaruqi jirnay haadihii oo tan wadalika xiina tasbiix marka la sunaysanaya ahayd oo qoraxdu xoogaa soo dheeraatay bay salaatu alciidi waalkhudba salaada ciidda iyo khudbadeedii ee maa warada fiihimaa fa salaatu lciidi ragcataani ciiddu waa laba ragcadood laa aadaana laha walaa iqaama aadaan iyo aqi midna male salaatu ciiddu walaa raatibata laha raatibo ka yacna male mid ka horraysa iyo mid ka dambayso wa yuqra'u fiihimaa waxaa lagu aqrinaya biqaaf iyo waqtarabati saaca saasaa sunno ah in qaaf iyo iqtarab lagu aqriyo labadaa raga labadaa suuradood lagu tukado sunno ama sabixisma iyo halataag labaduba axaadiidta way ku soo arooreen wey can jaabir waxaa laga wariyay bnu samurata radi allahu canhu qaal sallaytu maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam alciideyn labadii ciidood baa nabiga la tukaday buu yihi jaabir binu samura hayra maratin walaa maratayn hal mara iyo laba goor wax ka badan baa nabiga la tukaday buu yacni wax badan baan ciido nabiga la tukaday bigayri aadaanin walaa iqaamatin baan kula tukaday buu leey aadaan iyo aqim midna ma lahayn de rawaahu larbaca can ibni cumara radi allahu canhuma qaal kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam wa abuu bakrin iyo wa cumaru nabigu wuxuu ahaa abuu bakr wuxuu ahaa iyo wa cumaru radi allahu canhuma yusalluuna kuwa tukada alciideyn labadii ciidood qabla alkhudbati khudbada intaan yacni la aqrinin oo ciidda ayadu khudbadeedu gadaal bay jirtaayoo salaaday ka dambaysaa jumcada khudbadeedu way soo horraysaa laakiin ciidda khudbadeedu gadaal baa la marinayo maxaayl salaatulciid waa sunno khudbadeeduna waa sunno dadku inay dhegaystaan waa sunno laakiin ninkii isaga tagana wax dhiba male waa sunno un waa sunno laakiin in la dhegaystaa afdal oo fadli badan can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal kharaja nabiyu sala allahu calayhi wasalam yowma alfidri maalin ciidulfidruu nabigu soo baxay fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu dadkii tujiyey lam yusalli qablahumaa walaa bacdahumaa hortoodna ma tukanin gadaashoodna ma tukanin macnuhu waxa weeye haddii meeshaas ciidda aad ku tukanaysa nabiga horteed uu salaad tukan lahaa inay salaadan sunno kaloo leedahay oo sunno kaloo ka horraysa leedahay loo fahmi lahaa marka ma ayna jirin wey waktigaas marka salaad kale hadda inaad iska tukato sharciga xaaraanku maaha masaajidka haddii lagu tukanayo taxiis masjidkii baad tukanaysaa hadda hadda salaad kale aad iska tukatana sharciga waa iska bannaan tahay laakiin sunnadan ciidda la yidhaahdo sunno kaloo ku tacalluqdo oo ama raatibo u ama ka horraysa ama ka dabaysa ma jirto rawaahu lkhamsatu baa xadiidkaa wariy can cumara radi allahu canhu qaal salaatu ladxaa ciidal ciidul-adxada la yidhahdo ragcataani wey waa laba ragcadood wa salaatulfidri ciidulfidriguna ragcataani wey wa salaatulmusaafiri musaafirka salaadiisuna ragcataani wey de salaada rubaaciyada waa la gaagaabanaya waa qasrigii weeye salaada markuu qofku musaafirkaya wa salaatuljumcati jumcada salaadeeduna ragcataani wey tamaamun weeye intaba taam saasay taam ku yihiin laysa biqasrin wax la gaabiye maaha calaa lisaani nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga carabkiisayna kusugnaatay buu le ay intaba waa taam salaadan musaafirka unbaa qasri aho ayay sii rubaaciya laba ragcadood laga dhigay salaadaha kaleo dhan ragcateynka unbaaba loo dejiye rawaahu nisaa'i baa weli xadiidka wa axmed ibnu maaja can caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana wuxuu ahaa yugsiru mid badiyo fi yani yukabiru dhe yukabiru mid takbiirsaduu ahaa fi lfidri iyo waladxaa labada ciidood wuxuu nabigu takbiirsan jiray fil uulaa ragcadda hore sabca takbiiraatin wa fi haaniyati ragcadda labaadna khamsan shan labada ciidood waa isku mid waxba kuma kala dugna xagga takbiiraha w ragcadda horena waa toddobo aan takbiiratu ixraamka ku jirin ragcadda labaadna waa shan aan takbiiratulqiyaamka ku jirin oo markaa sujuudda ka soo toostad allahu akbar tidhaahdo taa waa laga reebi shan kale wey toddoba iyo shan un wey bas rawaahu abu daawuud wa axmed watirmidi walafduhu kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yukabiru nabigu waa takbiirsan jiray filciideyn labada ciidood fil uulaa sabcan midda hore toddoba uu takbiirsanayay qabla alqira'ati intuuna qirada bilaabin wa fi laakhirati ragcadda dambana khamsan shan buu takbiirsanayay qabla alqira'ati qirada intuuna bilaabin marka saas allahu akbar baa leeda gacmahana kor baa loo qaadaya saasaa loo rafcinaya allahu akbar waxaa sunno ah labada takbiirood dhexdooda inaad yani dikri geliso waxaana afdalahay leeyihin baaqiyaatu saalixaadka allahu akbar markaa tidha subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah allahu akbar saasaade waa sunno ale salaada yani yani aamus hadda waxba looma sunneeyo marka cibaadadaasun baad gelinaysaa dikrigaas aad ku dhex wadaysaa hoos baadna udhigaysa taasaa sunna marka labada ragcadood midda horena waa toddoba ta dambana waa shan un ciidulfidriga iyo ciidul adxana isku mid un wey xoogaa yani dadka bar waxaa ka qaldanto khudbada ciidda loo khudbaynayana waxay leedahay takbiir marka markii khudbada khadiibka uu akrinayo khudbada hore awalka ana sagaal takbiiradood baa yaa sunnaha in lagu furfurto tan labaadna toddoba marka ta yani takbiiraat lkhudba iyo takbiiraat salaad yaa dadka qaar iskaga khaldamayso markaas laga yaaba inay labadii ciidood kala siiyaan oo ciidulfidriga midda horena waa toddoba toddobana waa shan ciidul adxadana midda hore waa sagaal toddobana waa toddoba kuwa la arkaysa yani waxaad kaga khaldamayso labada ciido salaada iyo khudbada takbiirahooda salaaduhu waa isku mid un labada ciidoodba toddoba iyo shan un waay laakiin khudbada markii la akrinayo imaamku uu bilaabayo khadiibku yaa sagaal iyo ku furfuranaya khudbada hore toddobana toddoba wasa'ala cumar bn khadaab radi allahu canhu wuxuu weydiiyey abaawaaqid nin kale allaysi ma kaana yaqra'u bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fi ladxaa walfidr nabigu ciid ladxaa iyo ciidulfidr markuu dadka tujinayo muxuu akrin jiray faqaala wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahdo yani abuwaaqid wuxuu yidhi abuwaaqid kaana yaqra'u wuxuu nabigu ku akrin jiray fiihima biqaaf waalqur'aani almajiid iyo waqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar labadaas suuradood buu ku akrin jiray labadaas suuradood yani waxaa loo doortay yani xikmad badan baa yani waxay kulansadeen cibar iyo mawaaciid iyo dikru lumam almaadiya ummadihii horaa laga sheekaynayaa iyo ihlaakulmukadibiina minhum kuwii yani rasusha beeniyey oo ilaahay amarkiisa diiday sida loo halaagay marka iyo qiyaamaha sheekadiisa iyo waxaasaa ku sugan labada suuradood waxa loo akrinayo marka dadku xoogaa yani ha ku waana qaateen baa laleeyahay ictibaar ha u noqoto labada suuradood saasay sunno u yihin rawaahu lkamsatu ila lbukhaariy can jaabir radi allahu canhu qaal shahidtu lciida ciid ayaan xaadiray buu yihi maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fabada'a bisalaati salaaddii buu bilaabay qabla alkhudbati intuuna khudbaynin bigayri aadaanin walaa iqaamatin buu salaadii galay ayadoo loo aadaamin loona aqimin uma qaama salaaddii markuu ka baxay buu nebigu istaagay mutawaki'an xaaliyo asagoo cuskanayo calaa bilaal bilaal buu nabigu saa u cuskanaa gacantuu saa uhays ugu haystay garabkiisa wey bilaal baa garab taagnaa markaasuu saa gacanta u haystay fa amara wuxuu amray bitaqwa allaahi ilaahay cabsidiisa wa xasa wuxuu ku booriyey nebigu dadka calaa daacati ilahay daacadiisa wa wacada naasa dadkii buu wacdiyey wadakarahu ugu waaniyey uma mala markaasuu nabigu tegay oo xataa ata nisaa gadaal buu intuu safkii u jeexay ayuu qeybtii dambe oo dumarkuu tegey maxaa yele wax isgaarsiinaya wax dadkaa sawdka gudbinaya wax maqashiinaya ma jirine markuu nabiga horey ka hadlay dadkuna aad buu u fara badan yahay dee ciidda yuu markaa nabigu gadaal u tallaabay oo qaybihii dambe yani dumarku ay fadhiyeen ayuu markaa nabigu u tallaabay masaajka qaybtiisa dambe o fa wacadahunna haweenkiibuu wacdiyey wadakarahunna wuu waaniyey yacni waa wacdi iyo tadkiro iyo waano ayaga khaas ku ah buu markaa nabigu gaar ahaan ugu khasisay dumarka fa qaala wuxuu yidhi markaa nabigu tasadaqna wax la baxa war wax sadaqaysta fa ina agsarakunna badankiinu xadahu jahannamaa tiini jahanamo xaabadeedii baa tiini ya badankiina jahanabaa laydinku hurinayaae xaabadeedii baa tiina wax la baxa si sadaqadaasu yani cadaabka ilaahay carada inkaga difaacdo wey ya saasuu markaa nabigu ku yidhi maalinkaas inay fadli badan tahay sadaqada oo masaakiinta in laga farxiyo iyo yani kutusinayaa wey xadiidku wey fa qaamad waxaa istaagtay imra'atun gabar baa istaagtay min sidati nisaa haweenka bartankooday ka istaagtay o amase imra'adaasoo min sidati nisaa'i haweenka midooda dhexdhexaadka ah wey gabar yarna ma aha naag horay u badatayna maaha waa naag dhexdhexaad ah labada macno oo lagu fasiraa gabadhaasoo safcaa ulkhadayn way dhabano guduudnayd gabadhaas gabar cas bay ahayd ee waa gabdhihii carbeed oo iska caddaaye waayahay marka waxaa lagu sii tilmaamaya inay casayd weliba axaadiista laga qaadanayuu ka mid yahay wejigu inuu leysa bicawra mutlaqanba salaad iyo hayru salaad maxaa yeele gabadha hadduu wejigeedu cawro yahay lama arkeen ya marka salaaddii waa laga baxaye way istaagtay wejigeeduna waa iska furay safcaau lkhadayn gabadhaas way dhabano gudgududnayd fa qaalad waxay tidhi lima yaa rasuula allah su-aal bay gabadhaa la timi waxay tidhi maxaanu ku noqonay xadabu jahanam jahannamo xaabadeeda iyo qoryaheeda maxaan ku noqon qaala wuxuu yidhi nabigu li anna kunna idinku tugsirna shakaata sheegashadaad badata yaad badisaan waad eed sheegataan had iyo koor intaa jaban kana igu dhacay shikaayadiinaa fara badan wa takfurna alcashiira cashiiradana waad ku kufrisaan aswaajdatay cashiirado yacni kufrigana waxaa loo jeedaa akufru asluhu asatru weeye nicmo markii lagu nicmeeyo haddaadan ku xamdinin oo qofkii ku- yacni kuu wanaagga kuu sameeyeyna axsanta aadan dhihin nicmadii waad qarisay kufriga asalkiisu yacni luqadiisu waa qarin oo waa satri wa takfurna alcashiira raggiina idinqabana nicmadooda waad qarisaan oo khayr allaha ku siiya wanaag baad ii samaysay marna ma dhaysaan ya waaye marxaban oo hadda sida riwaayada kale ay cadaynaysay low axsanta aa yahay ilaa ixdaa yani ilaa ixdaahunna midood haddaad wanaag u samayso addahra sanadkoo dhan uma ra'ad minka shay-an wax un ay kaa aragto qaala waxay idhi maa ra'aytu minka khayran qadu weligay wax khayra kuguma arag marka weligay wax khayra kuguma arag waa khalad wax khayra weligaa ninkan waad kala kulanta e hadda hadduu khalad sameeye khaladkaasaa samaysay khaladkaa kalena berigaasaa samaysay laakiin weligaaba khayr maada samaynin taa waxay noqonaysaa inta kaleo wanaagoo uu sameeyey inaad tirtirtay noqonaysa marka taa waa khalad waayo watakfurna alcashiira cashiiradaad ku kufrisaan macnaheeduna sidaa qaala oo weliba riwaayad baa kusoo arortay ayakfurna waayo yani yuk- riwaayo kale waxay ahayd yani yuk yani yuksirna allacna wa yakfurna wa yakfurna buu nebigu ku joojiyey keliya markaasaa la yidhi ayakfurna billah ma ilaahay bay ku kufriyaan laa buuri nabigu alcashiira aswaajdooday ku- ku kufriyaan buuri oo nicmadooday qariyaan qaala wuxuu yidhi fajacalahun fajacalna gabdhihii waxay gudageleen yatasadaqna inay sadaqaysanayaan min xulliyihinna ziinadoodii wey labiskoodii waxa ay qabeen ayay markaa la baxayaan yulqiina way tuurayaan fii sawbi bilaal bilaal baa marka maradiisii sidaa u qabtay maalinkai ciiddaa in maro la qabtay sunno tahay waa haya xadiidkaaba laga qaadanaya oo dadka masaakiinta iyo sida loo siiyo bal maraa loo qabanaya dadku marka ay ku ku shubaan sadaqada marxaban yulqiina fii sawbi bilaal min aqridatihinna ka bedel xulliyihinna baa laga bedelayaa waxay isku qurxinayeen oo min aqridatihinna dhegadhegahoodii wey wa khawaatiimihinna fargashigoodii wakaa waxa alle waxay wateen hadday dee lacag kale la waayo yacni waxay markaa la baxeen gabdhihii katiinadihii iyo fara yacni fargashigii iyo yacni dhegadhegihii ay qabeen iyo waxii oo dhan bay maradii ku daadiyeen dee waxaasaa waxa lacagta ay bixin lahayen ba kasii qaalisan sooma hayo wax weyn anfacayo wahaakada ayaguna markaa sadaqa weyn ayay markaa la baxeen wahaakada rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya wataqadama fi ljumcati nasu khudbatin lahu sala allahu alayhi wasalama khudbadii nabiga uu aqriyey waxaan kusoo marnay jumcada low habata alhilaal bishii hadday sugnaato yowma halaathiin min ramadaan maalinka ramadaan ay soddonka ahayd hadday bishii sugnaato inay dhalatay afdaruu dadkii way afurayaan wakharajuu fi yani fi lqadi berri bay lisalaatilciidi u baxayaan maanta yacni magaalada tan barigii hore isgaarsiintaa iska yareyd oo dee waxba lama ogeyne haddii magaalada magaalada ku xigto laga arkay laysma ogo haddii marka maanta magaaladan oo iska sooman haddii qof meel dhow uu ka yimaado oo yidhahdo bishii annaga aragnay oo la yaqiiniyo dad lagu kalsoon ay noqdaan waa la afuraya maalinka waa la iska afuri berri baa marka ciidda dadkan maanta afuray ayagu ciiddii waktigeedu lasoo dhaaf soo ma waa subaxnimadii hore marka berri baa ayagu ciiddii tukanaya maantana iska afuray ya beridu way iska ciidaya can abi cumayr waxaa laga wariyey ibnu anas can cumuumatin wuxuu ka wariyo lahu aya u sugnaatay aya wuxuu ka wariyey radia allahu canhu min asxaabi nabiyi sala allahu alay wasl nabiga asxaabtiisa ka mid a ana rakban ja- jamaaco ayaa jaa-uu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam kuwaasoo yashhaduuna ka markhaati kacaya annahum ayagu ra-ow alhilaala bishii inay arkeen am- bilamsi shalay maanta ayagoo lasooyinay imaadeen madiino markaasay idheen bishii waan aragnay shalan aragnay anagu fa amarahu nabigu wuxuu ku amray an yufdiruu inay iska afuraan wa idaa asbaxuu berri markay waaberiistaanna yaqduu ila almusallahu meeshii lagu tukanayay inay usoo kallahaan oo berri ciidii la tukado wa saasuu markaa nabi ku amray rawaahu abu daawuud wanisaa'i axmed yanbaqii tajamulu isqurxin baa wanaagsan oo sunaa fi lciidi ciidda in laysu soo qurxiyo wixii aad heli karto quruxaad soo xidhanaysaa waa sunno can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumar akhada cumaru cumar baa wuxuu soo qaaday jubbatan jubbad buu soo qaaday oo min istibraqin istabraq waa xariirta noocyaalkeeda taasoo tubaacu la iibinayo fi suuqi suuqa lagu iibinayo fa akhadahaa wuu soo qaaday mara yacni jubbad qurux badan oo suuqa lagu iibinaya ayuu siid cumar arkay markaasuu soo qaaday fa ataa bihaa rasuulalahi rasuulka ilaahi buu oo la yimi sala allahu alayhi wasalam fa qaala wuxu yidhi yaa rasuula allah ibtaca haadihi jubbadan gado way qurux badan tahay fatajamal bihaa isku qurxi lilciidi marka maalinka ciidda aad dadka tujinayso maalinkaa soo xidho walwufuudi dad wafdi a markay kuu yimaadaanna soo xidho haddee nin qof madaxa haddaad tahay haddii dad wafdi a meel kaaga yimaadaan maalinkaa inaad soo yaro qurxisaa fiicane adigoo yar xoogaa raafraaf ah waa laga hirrooyay soo ma marka maalinka dadka aad la kulmayso wufuudda aad qaabilayso iyo maalinka ciidaha aad xiratiida gado jubbadan way qurux badan tahay fa qaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasal nabigu wuxuu u yidhi innamaa haadihi middan libaasu man laa khalaaqa lahu fi laakhira ninaan aakhare nasiib ku lahayn baa xirta midaan yacni dee waa xariir de xariirtuna ragga xaaraan bay ka tahay wey looma ogolo fa labisa cumaru cumar waa iska nagaaday maa shaa allahu ilaahay intuu doono an yalbasa miduu iska joogay uma arsala waxaa soo diray ilayhi cumar xaggiisa rasuulullahi sal alay slam bijubbati diibaajin jubbad xariir uhuu nabiga usoo diray haddana cumar ya jubbad xariir ah diibaaj waa nooc min alxariir istabraqa iyo diibaajka iyo anwaa anwaaculxariir wey jubbad yacni oo xariira uu nabigu usoo diray wuxuu yidhi sida cumar u geeya fa aqbala bihaa cumaru jubbadii buu soo qaaday markii loo keeno dhi nabigaa kuusoo dhiibay wuu soo qaatay cumar ilaa rasuulillahi buu la soo aaday sala allahu alayh wasalam fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allah innaka adigu qulta waxaa tidhi innamaa haadihi middan libaasu man laa khalaaqa lahu qof aan aakhare nasiib ku lahayn baa middan xirto wa arsalta ilaya anna waad ii soo dirtay bi haadihi ljubba jubbadan oo xariirta ah maa maxay waxaan qof aakhare kulaha nasiibba kulay uu xirto maxaad aniga iigu soo dhiibtay see u xidhinaya fa qaala lahu rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam tabiicuhaa waad gadanaysaa wa tusiibu bihaa waxaad ku asiibaysaa xaajataka dantaada wey xariirta dharkeeda inaad xidhataa laguu diidimo wey inaad iibsato laguma diiday marka anigu xidho kuma dhiine oo inaad xidhato kuuguma soo dirin waa xariir oo way lacag badan tahay intaad gadato dee arrimahaada ku fusho wey waxaad u baahan tahay rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya can abi rasmata waxaa laga wariyey can abi ramsata radia allahu canhu qaal qaala wuxuu ra'ytu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan arkay buuri yakdubu asagoo khudbo akrinayo wa calayhi burdaani akhdara laba go-oo yani yani cagaar ayuu qabay waa hoosgunti iyo go' buu qabay nebigu macawis iyo go' oo labaduba cagaar ahoo yani qurux badan wa akhdarka waa midabka midka ugu qurux badane nooca cagaarkuu nabigu qabay rawahu nisaa-i yajuusu fi lciidi ciidda waxaa bannaan allahwu lmubaax ciid yani ciyaarta xoogaa iska bannaan waa la iska ciyaari karaa ciidda wax dhibaana male wax dhibaato ana ma laha w can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala abuu bakar baa soo galay wa cindii jaariyataani agtayda waxaa fadhiyey laba gabdhood oo min jawaaril ansaari ansaar gabdhaheedii ka mida wey tuqaniyaani heesayo bimaa bay ku heesayeen bimaa shay taqaawalat ilansaaru ansaar ay isdhaabsadeen isugu qowleen yowma bucaas bucaas maalinkeedii wey bucaas maalin mashhuur uu ahaa oo ansaar dhexdeeda dagaal khatara uu ka dhacay wey waa laysu gebiyi jira dee dabanii hore intay laysu soo baxo markii meeshaa laysugu yimaado yaa weliba laysu gebiyi jiray gabayaan laysu tirinaya laysku caayaya oo qolaba qolada kale isku faaninayso layskuna guubaabinayo markaasaa mubaarasa la samayn jiray waa laysu soo bixi jiray ya marxaban waxaan hadda yacni hadda hub unbaa la helayo moogta meelahaas unbaa layska soo shiishaya qolba meel bay gelaysaa marka waa laysgaadayaa waktiga hore ma jirine halkaa unbaa laysii hordhoobanaya markaasaa laba ninba mar bay isu soo baxaysaa mubaaraso ayaa la samayn jiray gabayo iyo adduun baana ka horrayn jiray meesha marxab marka maalinka bucaas meel madiino korkeeda waa bucaas laya laba yacni laba maalmood baa looga soconaya madiino aws iyo khasraji waa labadii qole yani ansaaray ka koobnaayeen laba qabiilo waaweyn bay ahaayeen yaa isku hardiyey aad bay isugu dhammaadeen laakiin guushu waxay ku raacday nimanka reer aws la yidhahdo dee maalinka ku raacday dagaal fara badan baa nimankaa dhexdooda ka socon jiray ilaa boqol iyo labaatan sana is dagaalamayeen baa lay way cadaawad dhexdooda ka socotay ilaa uu islaam islaamka ayaa walaaleeyey oo wax alla wixii dhexdooda ku jiray ka saaray wey aya sida ilaahay uu noogu sheegay suuratu ali cimraan wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa baa ilahay yidhi ya nicmada ilaahay in kugu nicmeeyey islaamnimada oo isku jeclaateen waxay gaareen marka dambe qofba qofka kale in naftiisa u dooro wuxuu asaga u baahan yahay inuu u dooro ya qola yacni reer ansaareed ah ay baahi ayagay jirto oo reeruhu wada baahan yihiin ayaa wax yar oo hilib ah loo keenaali weliba madax baa lagu sheegaa yacni neef loo a madaxiis buu ahaa haddii qola ugu keeneen markaasuu dariska kale u geeyey qolada waxay dhah qolada kale usii gee waa iga daran yihiin qolada say u socotaa ninkii marka hore soo bilaabay kusoo noqotaa le ilaa afartan guri bay kusoo wareegta intaas oo qolaba leedahay kuwan kalea naga darane annagoan iska bahnaane ugeeye wayu'siruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayaa kusoo degtay qolada yacni colaadaas ay soo hormartay yacni jaahiligii bay ahayd markii dambe islaamka halkaasay ku dambeeyeenoo markay islaamnimada iimaanka macaankiisa dhadhamiyeen saasay marka siiradoodii noqotay gabdhahaas marka waxay tirinayeen maalinka ciiddaadee gabayaha dee taariikh baa hari una moogta markii un markii wakti lasoo maro ama dagaal lasoo maro waxun lasoo maro taariikhun baa ka hari moogta waa la sheeg sheegaya marka gabayihii maalinka la qaadayay bay markaa gabdhuhu qaadqaadayeen qaalan waxay tihi caaisho walaysataa bimuqaniyatayni gabdhuhu laba heesaa oo laba gabdhoo fanaaniin ma aysan ahayne wixii maalinkaas ansaar isugu gagabayday gabay dad la mariyey haddaad soo soo istidlaasato soo qaadqaadato iyo adigu haddaad gabayaa tahay oo nin fanaan oo gabayaa tahay waa kala labo marka gabdho ayagu wax alifto oo muqaniya waxaa la gabadha yacni fanaanada oo meelaha qabrada iyo lagu cabo ama meelaha filimka lagu jilayo kuwa ka gabayaa la yidhaha waxaas ma fiicno laakiin gabay beri la tiriyey qofkii unfahamadale intuu qabtay hadduu soo qaadqaato mararka qaarkood wax dhiba kuma sugno haddaad iska soo qaadato ya mayahay sida meelo badan ba hadda aan aan ku marnay walaysataa bimuqaniyatayn ma aysahayn gabdhuwe faqaala abu bakrin wuxuu yidhi markaas nabigu calayhi salaatu wuu usoo galay waxba ma uusa dhihin sariirtuu isaga seexsay riwaayad kale noo imaan doonto dhinacaasuu oga sii jeestay intuu xoogaa madaxa yar dabooshay iyo dhinaca kale oga sii jeestay sawbakar baa marka soo galay fa qaala wuxuu yidhi amazaamiiru shaydaani shaydaanka durbaankiisi iyo muusikadiisi miyaa fii beyti rasuulillahi ku haysaan sala allahu calayhi wasalam maxay tahay gabaygi iyo waxaad ku tirinaysaa meesha wadalika fii yowmi ciidin bay ahayd faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam yaa abaa bakrin ina likulli qowmin qoomkii la arkaba ciidan ciid bay leeyihin wahadaa ciidunaa weye iska dhaaf iska dhaaf gabdhaha iska farxeene waa waa ciideeni de waa iska yowmulfarxe waxa dee dembi ana ma sheegayaane maalinkaas waxay cara yani isugu faanfaaneen ree ansaareed ubay hadda tirtirinayaan hataa usii ay wa fii riwaayati ina abaa bakrin dakala calayha wa cindahaa jaariyataani aye laba gabdhood ba ahaaday fii ayaami mina mina maalmaheedii bay ahay maalmaha yani mina maalmihii la joogayoo maalinkii ciiddahay markii tobanaadkii la joogo maalmaha ka dambeeyo ayaamu tashriiqa soo mina lama joogo waa maalmihii buuraha la gananayo sooma waana maalmo ciida sooma way heesayaan marka tuqaniyaani labada gabdhood way heesayaan watadribaani xoogaa dafana way garaacayaanoo waxbay sidaa u gargaraacayaan oo hadde xoogaa dafkan yani wixii la qaadayaybu soodkiibu sii yar qurxinaya moogta waa lagu yar kabaya marka xoogaa haddii wax u la garaaco xoogaa soodkii wuu isku yar dhacayaao marka waxbay yar garaacayeeno waye wa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam musajan bisawbihi nabiguna maradiisiiba isku duuduubay faintaharahumaa abu bakr abu bakar baa horaray oo wuu canaantay markiiba hadde waa gabadhiisii asagu ka ibaysan maaye ayadana way yar tahay caaisho gabdhahan saareed baa jeclaa gabadh da'yarna way ahayd marka wuu canaantay marka caaisha iyo gabdhihii la joogay fakashafa rasulu lahi sal lay slam canhu maradiibuu nabigu iska fayday wa qaala wuxuu yidhi dachumaa iska daa ya abaa bakrin fa inahaa iyadu ayaamu ciidin waa maalmo ciido waa yowmulfarax iska dhaaf gabdhuha yar heeseen maalmaha yani cursiga arooska iyo maalmaha ciidda iyo haddii waxun la iska qaadqaado wax dembiaana aysa ahayn waxba dhibaata male farax bay kutusinaysa wa canhaa waxaa laga wariya caaisha qaalan waxay tihi kaana yowma yowma ciidin maalin ciida waxaa ahaaday yalcabu suudaanu nimanka suudaanta la yidhaahdo ayaa ciyaaraya suudaanta waa nimanka afrikaanka ee madmadow afrikaanna moogta ciyaarta wuu ka horreeya un ya marka hadda qolyaha waxay samaynayeen tababarka sida dagaalka loo galo ayay masaajidka ku samaynayeenoo hubkoo la isku soo tuuraya iyo gaashaankoo loo dhigay iyo wax saasa yacni ku ciyaarayeen oo ciyaar camal ahoo yani habka dagaalkana ah marka suudaantana yani waxaa loo yaqaanaa dadka afrikaanka ah oo madmadow waka marka ayaga unbaa aada u ciyaar badan wey bidarqi iyo walxiraabi bidarqi yani gaashaankii iyo walxiraabi hootada ayay ku ciyaarayeen yacni waranka iyo hootada waa baasha afka badan ee yani xoogaa waranka ka yare dadka horan baa isticmaali jireen aan hadda waxba ka garan mayne waa lagu tirtama lakin hal afay leedahayo taasaa hooto la yidhah marka taasay isku soo ganayaan gaashaankaa loo dhigaya saasay marka ku ciyaaraya fa imaa sa'altu rasuula llahi sala allahu alay sl nabiga inaan weydiiyey anigu wa imaa qaala inuu yidhi tashtahiina ma jeceshahay tanduriina inaad fiiriso ma kala garan haye markuu arkay xoogaa anu inaan yar raba ciyaarta inuu is-u'aalay iyo inaan u weydiisto ma fiirsan karaa ma garanaye fa qultu waxaan idhi tiri nacam waan rabaa inaan yaro dhawrtan markaa ciyaartooda de waana gabadh da- yar bay ahayd dadku markay xoogaa ciyaar samaynayaanna xoogaa ciyaartooda in la yar dhawrto ah maalinka hadda feestadoo dhan markay ciidanku soo baxo gaardi la samaynaya waxaa la samaynayo xoogaa dadka dhan way iska wada fiirsanaya waa wax un moogta xoogaa yar oo waa la iska dhawranaya marka dadkii dadkii yaryaraa iyo dhalinyarada iyo waxaana kuma sii jira haddi wa iska dhawranaya ciyaarta waa jecel yihin sooma fa aqaamanii wuu ijoojiyey waraa'ahu nabiga dhabarkiisuu ijoojiyey khadii xaalu ahaaday dhabankaygu calaa khadihi dhabankiisa halkaa intuu dhabarka ijo dhabarkiisa isaajiyey ayuu halkaa yani dhabankiisa ayaan saa isugu isku qumaatiyeyoo markaasaan dhabankiisa dhabanka saa u saaray halkaasaan ka fiirsanay ilaad wa huwa yaquulu wuxuu leeyahay asagu duunakum laazima yani ciyaarta wada wey wada bay macnaheeda ka dhigan taha soomaaliga duunakum laazima wada ciyaarta bani arfida ya bani arfida reer bani arfido wada ciyaarta taasuu nabigu lahaa wada ay halkaasaan aniguna ka fiirsanayay xataa idaa maliltu markaan noogay qaala wuxuu yidhi nabigu xasbuki kaafigaaga miya qultu waxaan idhi nacam waa ka bogay markaan ay qaala wuxuu yidhi nabigu fadhabii tag orod iska tag buu markaa nabigu yidhi wa fii riwaayatin jaaa xabashun nimanka xabashada la yidhaahdo ayaa yimid waa afrikaankuna xabashku ay saa looga jeeda ay yazfiru yazfinuuna ayagoo markaas yacni gaardinayo marxaban ayagoo gaardinayo ama ciyaarayo fii yawmi ciidin maalin ciida fi lmasjidi masaajidka naftiisa ay ku ciyaaraya waa masjidka nabigu ay ku samaynaya ciyaartaas de ciyaarta waa ciyaar maslaxatudiin baa ku jirto tababar in xoogaa meesha lagu qaato waa tadriibe ay fadacaanii nabiyu nabigaa ii yeeray sala allahu alayhi wasalam fawadactu waan dejiyey ra'sihii madaxayga calaa mankibihi garabkiisa fajacaltu waxaan guda galay anduru inaan fiirinaya ilaa licibihim ciyaartooda xataa kuntu ilaa aan ahaaday ana anigu alladii ti in sarabti iska gadoontay cani nadri ilayhim ilaa anigu aan ka bogay intaasaan fiirsanay iima diidin nabigu waa iska dhowranaya riwaayadka qaar weliba waxaa ku soo aroortay xoogaa baan weliba nabiga yar intixaamaya jaceelka uu jecel yahayo markuu yidhi ma ka bogtay maya baan dhahay xoogaa waan markaasoo haddana ii daynay ma ka bogtay maya markaan ogaaday inuu hadalkayga uun ii yeelayo markaasaa idhi bas waa ka bogay markaasi ora tag oona guriga iska gal rawaahuma shaykhaan wanisaa'i can anas radi allahu canhu qaal qadima nabiyu sala allahu alayh wasalam almadiina nabigaa madiina soo galay walahum yowmaani yalcabuun walahum waxaa u sugnaaday nimanka ansaarta ahaa yowmaani laba maalin yalcabuuna fiihima ay ciyaaraan sanadka laba maalmood bay ciyaari jireen oo ciidaha aan ahayn oo ayagu iska samaysteen oo feesta ah fa qaala wuxuu yihi nabigu maa haadaani alyowmaan labadan maalmood maxay yihiin aye qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa waxaan ahay nalcabu fiihima waan ciyaari jirnay fi ljaahiliya dee jaahiligii hore yani qabla alislaam bay feesta noo ahaydoo waan iska ciyaari jirnay waan iska ciyaari jirnay fa qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam in allaha ilaahay qad abdalakum wuxuu inkugu bedelay bihimaa labadan khayran minhumaa laba ka khayr badan baa ilahay inkugu bedelay yowma aladxaa wa yowma alfitr aa labada ciidood maalinkaasaa feesta muslimiinta u ahe labadaa ciidood unbay ciidayaan ee feesto kaleeto ma jirta wey ciid kaleeto oo lagu waafaqayo waaya gaalada ciiddeennu waxa weeye in laysu soo qurxiyo oo haddii dhar qurux badan la xidhayo iyo haddii ilmaha loo labisayo iyo la farxayo waa labada ciidoodun dadku hadda waxaa laga yaabaa maalmahan kaleeto ee yacni oo ummadahan kale feestada u ah ya ma yani oo ayagu iidayaan holdhayda u ah inay ku waafaqaan oo maalinka maanta waa ciid la yidhaha ama lala ciida ama lala waxeeyo lama ogola taas waa xaaraan in lagu waafaqa lama ogol kuwaas ya sidaad hore caadigaaga iska hayd unbaad iska ahaanaysaa maalinka muslimiintu ciidayaan waa labada ciido rawahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey allah subxana wa tacala kul kusuuf madoobaadka salaadiisii ayaa inta laga gelayaa salaadihii sunantaa baanu kusoo jirnay ciiddii baanu ka soo baxnaye kusuufkii ayaa meeshan laga galay can ilmugiirata bini shucba radia allahu canhu qaal inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay yowma maata ibraahim ayay ibraahim wiilka la yidhaahdo oo nabigu uu dhalay calayhi salaatu wasalaam maalinkuu u dhintay ayay qoraxdii madoobaatay fa qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen inkasafad way madoobaatay qoraxdii limowti ibraahim ibraahim dhimashadiisa darteed bay u yacni ay u madoobaatay qoraxda oo marka hadde wiilkii nabigaa dhintay oo saasay qoraxdu la madoobaatay saasay dadku yidhahdeen ay allaana dadku isticmaalaan oo qoraxdu markay madoobaatay waxay yidhahdaan qof weyn baa dhintay bay yidhahdeen qof weyn baa dhintay waay waxaas wax ku tacalluqdaba maaha faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina shamsa qoraxdii iyo walqamara dayxii aayataani laba aayadood weeyo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mida waa laba aayadood oo ilaahay aayaadkiisa ka mida laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaati ruux dhimashadiisa uma madoobaadaan qof noloshiisana uma madoobaadaan aye walaakin yursil allahu ilaahay baa soo diraya yukhawifu bihimaa cibaadah ilaahay baa addoomihiisa ku cabsigelinaya aye takhwiif baa looga jeedaayo waxyaalaha waaweyn markay dhacaan dadka ayaa lagu cabsiinayaa inay ilaahay u soo noqdaan oy toobad keenaan fa idaa ra'aytumuuhaa haddaad aragtaan qoraxdaa madowgeeda haddaad aragtaan fadcullaaha ilaahay barya xataa tanjeliya ilaa uu idinka faydmo dhibkaa idinku dhacayo qoraxdii ay iftiinto ama dayaxu ilaa uu ka iftiimo yacni waayo ilaahay barya oo salaad tukada rawaahu alkhamsatu ila tirmidiya wa fii riwaayatin ina ahla aljaahiliya jaahiliga ehelkiisii kaanuu waxay ahayn yaquuluuna kuwo yidhaahdo ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixii laa yankhasifaan ma madoobaadaan ilaa limowti cadiimin qof weyn dhimashadiisa unbay u madoobaanayaan oo min cudamaa'i ahlil ard dadka dhulka ku nool ee dhulka jooga dadkooda waaweyn oo madaxda ah qof madax ahoo yacni mas-uul ah ama qof yacni ilaahay agtiisa sharaf ku lahoo dee qof weyn oo derajala ah markuu dhinto unbay qoraxdu u madoobaata iyo dayixu wax kale uma madoobaadaan saasay odhan jiren wa inahumaa labadoodaas buu yidhi nabigu laa yankhasifaani ma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaati walaakinahumaa labadoodu khaliiqataani laba khalqi weeyo min khalqihi ilaahay khalqigiisa ka mid yacni abuurka ilaahay wax abuuraya ama koonkiisan uu ku tasarufayay ka mid tahayo yacni ilaahay baa abuuray markaasuu markuu doonuu ilaahay madoobeynayaa markuu doonona waa iftiiminayaa yacni waa tasaruf min tasarufaat illaahi tacaala koonkiisa ilaahay uu ku tasarufayo walaakinahumaa khaliiqataani wey laba makhluuqa wey oo min khalqihi ilaahay khalqigiisa ka mid a yuxdisu llaahu ilaahay wuu ku soo darisiiyaa fii khalqihi khalqigiisa maa yashaa wuxuu doono maadaama qoraxda iyo dayixu ay khalqiga ilaahay ka mid yihiin ilaahay khalqigiisa wuxuu doonuu ku samayni marka waa la madoobeyn markii la doono waaya takwiif baana looga jeedaa marka ayada ayay lagu soo dirayo haya takwiif baa looga jeedaa fa ayuhumaa koodii inkasafa madoobaado fasalluu tukada xataa yanjaliya ilaa uu ka faynmo qoraxdii dayax hadday mid madoobaadaan salaad baa loo tukanaya salaada nooca loo tukanayana waa noo imaan doonta annidaau lahaa lisalaati alkhusuuf madowga salaadiisa markii la tukanayo maxaa la ysugu yeeraya aadaan iyo aqimtoona ma lehe can cabdillaahi bni camar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal lamaa kasafat ishamsu qoraxdu markay madoobaatay calaa cahdi rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama nuudiya waa la dhawaaqay ina salaata jaamicatun saasaa lagu dhawaaqay ina salaata jaamica ina salaata jaamica ay oo inadu yani tii yani waayahay tansibu lisma oo tarfacu lkhabar ahayd weeyaho waayahay salaatada waa ismigeedii jaamicana waa khabarka maxaa kaloo ayna lagu akrin karaa oo sugnaatay an salaatu jaamica an salaatu jaamica la yidhaahdo oo hamzada la kor dhabo waayahay antana mukhafafa laga dhigo markaa mufasiray noqonaysaa waa tafsiiriya oo bimacnaa ay bay noqonaysaa waaye an salaatu jaamica ay salaatu jaamica ey asalaatu jaamicatun salaadu waa midii dadka isu keenayso yani waayahay ururinaysa oo laysugu imaanay rawahu alkhamsati ila tirmidiya salaadaha sunanta ee jamaacada loo suneeyey oo dhan ee aadaankii aqimtoona ma lehe saa unbaa loogu dhawaaqaya salaatu jaamica lileh anwaacu salaatilkusuufi madoobaadka salaadiisa noocyaalka loo tukado noocyo fara badan baa loo tukadaa ilaa afar kayfiye meelahaas way gaaraysaa marka anwaacdaas yuu noo dhigayaa badankooda can abi bakrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahayn cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalama fankasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay faqaama nabiyu nabigu waa istaagay sala allahu alayhi wasalama yejuru ridaa'ahu go-iisa asagoo jiiday guriga ayuu ka soo baxay asagoo dharkiiba aan si fiican u xidhanin oo yani go-i jiidayo dhanka jiidayo ayuu soo baxay waa cabsi u cabso yani wuu degdegsan yahay xataa dakhala almasjida masaajidka ilaa uu ka gala oo shay yani weynoo aayaadka ilaahay oo waaweyn ka mida markay dhacaan aad buu nabigu u cabsin jiray oo ilaahay cabsidiisa ayuu muujinayey markaasuu ilaahay baryadiisa iyo salaaduu ku cararayay markii fa dakhalnaa waan galnay anaguna masaajidka ayaan ka dabagalnay buu leeyahay fa sallaa binaa wuuna tujiyey ragcatayni xataa injalat ishamsa qoraxdii baa faydantay wy ilaa qoraxdii ay ka iftiintay buu nabigu salaada ku jiray rawaahu lbukhaariyu wannisaai can caaishata radi allahu canha qaalat khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama zamankii nabiga faqaama nabigu waa istaagay fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey fa adaala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey aayahay qirada uu ku aqrinayaa aad u fara badnayd oo qiyaam dheer buu nabigu istaagay uma rakaca wuu rukuucay fa adaala rukuuca rukuuci buu haddana aada u dheereeyey uma qaama mar labaad buu istaagay oo fa adaala alqiyaam oo markii rukuucii uu ka soo toosay ee sujuud la rabay iyo haddana qiyaam kale meeshaa ka bilaabo waa qiro kaleu bilaabay qiro kaloo bilaabay wa huwa duuna alqiyaami alawali qiyaamka labaad ee rukuuca ka dambeeyo kii hore waa kax yar buu ka gaaban yahay uma rakaca wuu rukuucay mar kale ayuu rukuucay fa adaala rukuuca rukuucii buu dheereeyey waa huwa duuna rukuuci alawal rukuucii hore wax yar buu ka gaaban yahay uma sajada wuu sujuuday nabigu markuu laba qiyaam iyo laba rukuuc la yimid ayuu sujuuday fa adaala sujuuda sujuudii buu dheereeyey uma facala wuu sameeyey fi faragcati haaniyata ragcadda labaadna minta maa facala fi ragcati luulaa ragcadda hore wuxuu ku sameeyey un yacni laba qiyaam iyo laba rukuuc buu u yeelay haddana ragcaddii labaad sujuudaha iyagu ma tacadudayaan waa labadoodii un waxba la yacni lama sii badinayo uma insarafa salaadii buu nabigu ka baxay walxaal qad injalat ishamsu qoraxdii ay iftiintay faqadaba naasa dadkii buu khudbo u aqriyey faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa asnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi nabigu ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu aayataani laba aayadood weeye min aayaati illaah ilahay aayaadkiisa ka mid laa yankhasifaani ma madoobaadaan limowti axadin ruux dhimashadiisa walaa lixayaati fa idaa ra'aytum daalika madowgaa haddaad aragtaan fadcu llaha ilaahay barya wa kabiruu takbiirsada wa salluu tukada wa tasadaquu sadaqaysta taasuuna u yidhi ilaahay u noqoshada badiya weeye daacada badiya uma qaala wuxuu yidhi nabigu yaa ummata muxamed nabi maxamed ummadiisii wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi nabigu maa min axadin axad ma jiro aqyaru min allahi ilaahay ka qiiro badan ilaahay axad ka qiiro badan ma jiro qiiradu waa bimacna alqadab ruux ilaahay markii yani xaddiisa la jebiyo ka carab badan ma jiro wey macnaheedu ay mintu waa zaa'ido ay waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min nafar ay saasuu dhihi jiray marka mintu waa iska zaa'ide axadunta waa maada ismigeedii ay maa min axadin maa axadun axad ma jiro axad ma jiro aqyara ka qiiro badan markaa la yidhahda maata haddaa camal siiso ama aqyaru ka qiiro badan min allahi ilaahay aye axad ilaahay ka qiiro badan ma jiro aye min allahi ilaahay maa min axadin aqyaru min allah an yazniya cabduhu addoonkiisu inuu zinaysto ow tasniya amatuhu addoontiisu inay zinaysato axad ka qiiro badan ma jiro ilaahay maxaarimtiisa in la jebiyo ma ogolo ya xarama ashyaa falaa tantahikuuha ya in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha wa xarama ashyaa falaa tantahikuuha in la jebiyo lama ogolo maxaarimta waa xuduudda ilaahay u dheeyo yaa ummata muxamed nebi moxamed ummadiisa wallaahi baan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa anigu aan ogahay ladaxiktum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kasiira wax badanna waad ooyi lahaydeen rawaahu lkhamsa wa fii riwaayatin uma rafaca ra'sahu nabigu madaxa ayuu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd waa qiyaamkii weeye oo hadda yacni markii lasoo tilmaamayay riwaayada hore ayna noo sheegin rukuuca nabigu markuu ka soo toosay qirada iskama bilaabine samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu markuu yidhi kadib ayuu qiradii bilaabay qiradaa la bilaabayana faatixadaa laga bilaabaya oo maadaama salaaddii ay laba qiyaam yeelatay iyo laba rukuuc qiyaamka labaad faatixada waa waajib in lagu akriyo markaad faatixada akriso unba haddana suuradda akrinaysa suurad dheer akrinaysa wa canhaa waxaa laga wariyay caaisha ana nabiy allahi sala allahu calayhi wasalama sallaa wuu tujiyey sita rakacaad lix rukuucood wey rakacaadkan bimacnaa ragcad loogama jeeda rukuuc baa looga jeeda lix rukuucood buu rukuucay wa arbaca sajdaad iyo afar sujuudood wey yacni ragcaddaa hore saddex goor buu rukuucay wuu istaagii buu dheereeyey wuu rukuucay haddana istaagii buu dheereeyey wuu rukuucay haddana istaagii buu dheereeyey wuu rukuucay saddex goor markaasuu laba sujuudood la yimid ragcaddii labaadna saas oo kale saddex rukuuc iyo laba sujuudood ragcaddii kalena waa saddex rukuuc iyo laba sujuud lix rukuuc iyo afar sujuud bay markaa noqonaysa taana waa kayfiye kale maxaan soo marnay marka hore laba rukuuc iyo laba qiyaam sujuudaha iyagu waa iskaasidoodii soo ma haddana maxaan marnaynaa saddex rukuuc yani ragcaddiiba saddex rukuuc ragcaddi kale lix rukuucood iyo sujuuduhu ayagu waa iska caadi rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa axmed wa abu daawuud watirmidi wa lafduhu imaamu tirmidi lafdigiisu wuxuu ahaa can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal salla nabiyu sala allahu alayhi wasalama fii kusuufin nabigu malow buu tukaday faqara'a qur-aan buu aqriyey uma rakaca wuu rukuucay uma qara'a haddana wuu akriyey uma rakaca wuu rukuucay uma qara'a wuu akriyey uma rakaca wuu rukuucay alaaa maraatin saddex goor waa saddex rukuuc wey uma sajada sajdatayni markaasuu laba sujuudoo la yimid wal ukhraa ragcaddi kalena milahaa saa unbuu sameeyey oo saddex rukuuc iyo laba sujuud buu ragcaddi kalena ku sameeyey wa canhu waxaa laga wariyey can ibni cabaas qaala wuxuu yidhi salla nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu waa tukaday fii kusuufin waayahay qara'a wuu akriyey uma rakaca uma qara'a uma rakaca uma qara'a uma rakaca uma qara'a uma rakaca waa afar goor ragcaddiba waa afar goor buu rukuucay uma sajada wuu sujuuday labadii sujuudood qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas wal ukraana mislahaa ragcaddii labaadna afar goor bu ayna waayu rukuucay marka afar kayfiyo hayay markaa noqonaysaae kayfiyaad ka sii badanna waa lagu wariyey shan rukuucood ragcaddii la arkaba ayna waa lagu wariye kayfiyaadkaasoo dhan marka salaatu kusuufka way ku soo aroortay kullina way ku ansaxaysaa waxaa ugu yar laba ragcadood keliya oo khafiifatayn oo kabaqiyatin yacni sunan sunnooyinka oo kale ah inaad u tukato oo hal rukuuca iyo labay sujuud aan u yeesho caadiga iyo inaad ragcaddii la arkaba laba qiyaam iyo laba rukuucaad u yeesho rukuuca iyo qiyaamka la dheerdheeraynayo ragcaddii la arkaba inaad saddex rukuuc waayo iyo laba sujuudood inaad ka dhigto ragcaddii la arka afar rukuuc inaad ka dhigto shan inaad ka dhigto intaasoo kayfiyo way soo aro mid alla midkaad yacni samaysana sunnadii way ku xasilaysaa waxaa ugu fadli badan baa la yidhahdaa laakiin oy jamhuurtu qabsadeen laba qiyaam iyo laba rukuuc taasaa ugu fadli badan wahaakada rawaahu alkhamsatu ila albukhaariya aljahru bilkhusuufi walisraaru bilkusuuf aljahru bilkhusuuf dayaxu markuu madoobaado qirada kor baa loo qaadaya oo salaadii habeen baa la tukanayahay walisraaru bilkusuufi qoraxdu markay madoobaatana waayahay waa la siraysanaya can caaishata radi allahu canha qaalat jahara nabiyu nabigu wuu la jahray sala allahu alayhi wasalama fi salaati alkhusuuf madowga salaadiisii yani waa khusuufu lqamar wey biqiraa'ati qiradiisuu la jahray kor buu u qaaday rawahu shaykhan wanisaa'i can samurata radi allahu canhu qaal sallaa bina nabiyu nabigaana tujiyey sala allahu alayh wasalama fii kusuufin madoobaad laa nasmacu lahu sawtan wax sawda maana maqlaynin bu qorax madow bay markaa maalin bay ahayd nabiga sawdkiisa ma aana maqlaynin hoos buu u aqriyey maana fafi lxadiidi alawal waxaa ku sugan aljahru bisalaati khusuufi alqamar liannaha leyliya waa salaad habeen la tukanayo walleylu maxalu ljahri habeenkuna qirada kor baa loo qaada wa fi lxadiidi ahaani alisraaru bisalaati alkusuuf qoraxdu markay madoobaatana waayahay salaada waa la siraysanaya liannaha nahaariya wanahaaru maalinkiina maxalu lisraar wey wa faljahru fi lkusuufi dayixu markuu madoobaado in qirada kor loo qaado walisraaru bilkusuufi qoraxdu markay madoobaatana hoos loo dhigo manduubun waa sunno khusuuf markii la akriyo dayaxa looga jeeda khusuufu lqamar wey kaaf haddii la akriyana qoraxdaa looga jeeda saasa wasala marna waxaa jira labadooduba kaafka un laysaga cabirayo kusuuf ama kusuufayn layska yidhaahdo markaa labaduba waa loola jeedaa wa calayhi ljamhuur jamhuurtu sidaasay qabaan wa qaala imaamu axmed wuxuu yidhi yustaxabu ljahru bilkusuufi aylan qoraxdu markay madoobaatana maalinka qirada kor baa loo qaadaya kaljumcati iyo walciidi jumcada iyo ciiddaba soo kor looma akriyo saasa iyaduna kor loogu akrinaya rawahu asxaabu sunan baa wariyey alqiraa'atu fi salaati lkusuufi qoraxdu markay madobaato qur-aanka la akrinayo maxaa lagu akrinaya can ubay bni kacab waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa ahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam zamanka nabiga fasallaa bihim dadkii buu nabigu tujiyey faqara'a wuxuu akriyey bisuuratin oo min atuwali suuradaha dheerdheer ka mid waa baqaro sida riwaayadda ibnu imaan ayuu akriyey rawaahu abu daawuud walxaakim wa wasaqahu ay wuu tawsiiqiyey imaam xaakim oo xadiidku waa xadiid mawsuuq ahoo lagu kalsoon yahay wa qaalat caaishatu waxay tihi kunnaa waxaanayn fii salaati kusuufin qoraxdii oo madoobaatay waayahay ama dayixii ayaanu ku sugnayn fa aayahay faxadartu waxaan ku qiyaasay qiraa'atahu nabiga qiradiisii fi ragcati aluulaa bisuurati albaqara intaasuu taagnaa wa fi taaniyati ragcaddii labaadna bisuurati aali cimraan rawaahu abu daawuud waa sunno in la dheerdheereeyo w ilaa qoraxdu ay ka faydanta ama dayaxu waa la dheeraynaya alkhudbatu ay lilkusuuf khudbada yani markii salaatu kusuufka la tukado in khudbo la akriyo oo khadiibku dadka khudbo u akriya kaasaa sunna ah can asmaa waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi fansarafa rasuulullahi rasuulka ilaahay baa soo baxay sal alay sl ka gadoomay salaadii buu ka salaamo naqsaday walxaal qad tajallat ishamsu qoraxdii ay faydantoo iftiintay fakadaba wuu khudbo akhriyey faxamid allaha ilaahay buu mahadiyo bimaa huwa ehluhu waxa uu ehel u yahay buu ilaahay ku mahadiyey xamdigii uu ehelka u ahaa yuu ilaahay ku mahadiyey uma qaala wuxuu yihi nabigu amaa bacdu intaa bacdigeed markaasuu bilaabay dadkii wuxuu amrayay oo khayrka iyo taqwada inuu faro yani iyo inuu xumaanta ka nahiyo ama bacdu saas marka khudbadii baa halkaa ka bilaabatay leh rawahu sheekhaan yakfi cani salaati salaada waxaa kaa kaafinayo alfazac inaad argagaxdo uun ilallahi iyo wa ficli lkhayr markay qoraxdu madoobaato ama dayaxu madoobaado haddaad yani fazaca samaysato xusuusta unbaa meesha looga jeedaaye oo markiiba aad baryada ilaahay iyo daacadiisa iyo khayrka aad isku mashquulisa adigoon tukanin salaada waa kaa kaafinaysaa maxaa yeelay in ilaahay la xuso unbaa la rabaa meeshaan markii aayaddu aayaddan ay dhacdo waxaa la isku cabsigelinayo can abi muusa waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal lla alay wasalama qaala wuxuu yihi nabigu ina hadihi alaayaat aayadahan allatii taasoo yursilu llahu ilaahay uu soo dirayo aayadahan ilaahay uu soo dirayo ya wamaa nursilu laayaati ilaa taqwiifan buu ilaahay leeyahay ya aayadahan ma soo dirayno ilaa taqwiifan yani dadkaan ku cabsi gelinayna laa takuunu ma ahaato limowti axadin walaa lixayaati ruux noloshiisa iyo geeridiisa walaakina allaha ilaahay baa yursiluhaa soo dirayo yukhawifu biha cibaadahu addoomihiisu ku cabsinaya bal inay toobad keenaani soo noqdaan waxbaa lagu xusuusinaya fa idaa ra'aytum markaad aragtaan minha aayaadkaas xaggooda shay-an fafzacuu ilaa dikri illah ilaahay dikrigiisa u argagaxa wa ducaa'ihi ilaahay baryadiisa wa istikfaarihi inaad istikfaarsataan oo toobad keentaan rawahu lhamsatu ila tirmidiya can asma waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi laqad amara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuu amray bilcataaqati xorayn buu amray fii kusuufi shamsi qoraxdu markay madoobaatay wuxuu amray nabigu in yani addoommaha la xoreeyo khayrka la badiyo wanaagga lagu dadaalo rawahu lbukhaariy wa abu dawud maa kushifa linabiyi sala allahu alayhi wasalama fii salaati lkusuuf ay salaatu kusuufka wixii nabiga loo faydo la tusay markuu salaadaa dadka tujinayo kusuufka uu dadka tujinayey yani waxyaalo cajaa'ibaa nabiga loo faydo oo la tusay wey can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa ahadi nabiyi sala allahu alayh wasalam daban istaag dheer buu nabigu taagnay ilaa an qaala ilaa uu ka yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam waa markuu salaadii ka baxay ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illahi ya qoraxda iyo dayaxu waa laba aayadood oo ilaahay aayaadkiisa ka mid laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati ruux noloshiisa iyo dhimashadiisa midna uma madoobaadaan faidaa raaytum faidaa ra'aytum haddaad aragtaan daalika madowgaas fadkuru llaha ilaahay xusa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ra'aynaaka waanu ku arkaynay tanaawalta shay-an inaad qaadatay fii maqaamika markaad halkan taagnayd uma ra'aynaaka takackacta inaad gadaal gadaal usoo noqotay baan haddana ku arkaynay maxay ahayd salaadda markuu nebigu dadka tujinayay uu ku jiray ayuu sidaa wax u laacay oo gacantuusaa u taagay markaasuu haddana dibdib usoo baxayoo sidii yacni qof waxuu kohanayo ama wax laga cabsanayo kasoo horbaxeen yuu gadaal gadaal buu haddana nabigu usoo baxayo fa qaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu ljanna jannadii baa la ii fayday oo arkay fa tanaawaltu waxaan laacay cunquuda laan laan jannada ka mida waa laan midho oo saa u laalaado ayaan laacay oo waxaan damcay buri inaan saa usoo qaado walow asabtuhu haddaan asiibi laha oo soo qaban lahaa la akaltum minhu waad cuni lahaydeen maa baqiyat idunya adduunyada intay baaqita cuntada jannada ma dhammaata addi mogtahay laanta ayare midhaha hadda khalqiga oo dhan isugu imaad isugu imaadaan lama dhammayn karo intay adduunyada dhisan way iska joogi lahayd wa uriitu naara markaas haddana naartii lay tusiiyey falam ara ma arag mandaran wax la fiiriyo kal yowmi maanta oo kale qadu weligay afdaca wax ka foolxun ma arag buuri waxaan maanta arkay wax la fiiriyo oo ka foolxun oo ka qaabdaran waa naartii iyo dhexdeedii iyo darakaadkeedii iyo wixii anwaaculcadaabki ka dhex muuqday ayaa nabiga loo fayday ya falam ara ma arag mandaran wax la fiiriyo afdaca ka foolxun kal yowmi maanta waxaan arkay qadu weligay ma arag wa ra'aytu waxaan arkay buuhi aksara ahlihaa naarta dadka ku jiray ee ku gubanaya waxaa ugu badnaa annisaaa haweenka qaaluu waxay yidhahdeen bima yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo maxaan ku noqonay aktara ahli naar qaala wuxuu yihi nabigu qaaluu waxay yidhahdeen asxaabtii asxaabtii ayaa nabiga su-aashay bima yaa rasuul allah maxay ku noqdeen haweenku aktara ahli naar qaala wuxuu yihi nabigu bikufrihinna gaalnimadooda qaaluu waxay yidhahdeen asxaabtii an yakfurna billaah ma ilaahay bay ku kufriyaan qaala wuxuu yihi nabigu yakfurna alcashiira raggay ku kufrinayaan waa aswaajtoode wayakfurna alixsaana wanaaggana way ku kufriyaan ya ixsaanka way ku kufriyaan ixsaanka kufrigiisu macnihiis waxa weye inaad diido ruuxii kuu nicmeeyo aad tidhahdo waxba imaad qaban wax aad qabatay ilah abuurtay male haddaad tidhahdo dee waa kufru nicam nicmadii baa diiday dee waxaa la rabaa inaad nicmada qirtoo tidhaahdo qofkii ixsaanku u sameeyo man axsana ilaykum fakaafi'uuhu wanaag ninkii idiin sameeya u beegtooba buu nebigu leeyahay fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu waxaad ugu beegtoontaan haddiina helaynin fadcuu lahu u duceey qofka haddaad wanaag u sameeyo u abaalgud haddaa u abaalgudi weyd u duce marka labadan qof waxbaaba ilaahay isugu darayo xuquuq weyn bayba isku leeyihiine xuquuqa xuquuqdaas fara badan oo dhex marayso waajibaadka badankiisana waxaa la saaray ragga inay gubta inay gutaan oo waajibaadka yacni mashaqada ah oo yacni waayo reerka waaweyna culayskiisa wuxuu saaran yahay ninka oo laga raba hadduu marka waajibaadkaa sameeyo cishrada dumarkana uu wanaajiyo si fiican ula mucaamaloodo ilaahay wuxuu leeyay wacaashiruuhunna waa yahay bilmacruuf ya wanaag kula mucaamalooda ilahay le ya wanaaggaas markuu kula mucaamaloodo waxaa la rabaa iyaguna inay wanaag ugu bedelaan inay wanaag ugu bedelaan mana ha u ragga un keliya inay haweenku xuquuq xaquuq ku leeyihiin oo raggu bese xuquuq leeyahay dumarkaa xuquuq badan naftooda xuquuq bay leeyihiin ayaguna ayada toodaa weliba muqadam oo inay raggu gutaan baa la rabaa ilaahay wuxuu leeyahay walahunna milu aladii calayhin xuquuqda dumarka lagu leeyahay unbay ayaguna idinku leeyihiin ogow raggiyow maaha in haweenka bese un laga rabo xuquuqda laga rabo oo hay iyadu inay baari noqoto oo iyaduna ay ku adeecdo keliya maaha markaad adigu adeecdo unbay iyadu ku adeeci marka adiga wanaajisa unbay ku wanaajin laakiin haddaa adigu lugta ku qasto haya dhib unbaad samaysa markaas waxba maa la wanaaji haakada marka dhinac kastaba in xuquuqda la ilaaliyo saasaa la doonayaa saasaa la doonaya laakiin nabigu markuu saan leeyahy calayhi salaatu wasalaam dumarka dee kulligood ma wada xume eh arrintu waa un aqlabiyo hadda ka hadlaa yacni si ay u badan yihiin unbaa waxay isaga badan yihiin sida qaalibka waxa weeye inayna raggooda wanaag ka sheeganin unbay isaga badan hadday rabaanba xishoodba hooga tageen oo muxuu qabtay haddii la yidhaha kanaa muxuu qabanayaaba ha iska dheheen oo xataa xishoodba ha u qariyeen inay hadda asaga wax u qiraan oo kan buu yahay inay faaliyaanba ha u diideen laakiin asal ahaantooda waxay u qaalib u ah inay ixsaanka ragga qariyaan saasaa u qaalib low axsanta haddaad wanaag u samaysay ilaa ixdaahunna midood addahra dabanka kullahu dhammaantii uma ra'ad ay aragto minka xaggaaga shay-an qaalad waxay dhihi maa ra'aytu minka xaggaaga kama arag khayran wax khayra qadu weligay weligayba wax khayra kuguma saa unbaad barakaley u ahayd weligaa ku arkayo barakaley unbaad ahayd walaay marka sidaasay u badan yihiin dabeecaddoodu qaar fiicanna waa u jiraan aada u wanaagsan rawaahu sheekhaan baa wariyay wanisaa-i ay hadda waxaaba loo badanyay inaan ayaga xuquuqdoodiiba la gudanin mar haddaan ayaga xuquuqdoodiiba la gudanin waa bilaash ay laakiin kolleyba ayaga dumarka waxaa laga doonayaa xaqa ayaga lagu leeyahay inay gutaan midka ayagu ay yani leeyihiinna waayo haddii loo gudan waayo ilaahay baa subxaana watacaala u jazaynaya hadhow ku abaalmarinayo haddii koodii loo gudan waayo anigana kayga waan ka tegayaa ay sayi-adas yani sayi-an ku bedelaya macnaheedu maha ya idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim taasaa ilahay markii wax xumaan lagugu sameeyo wanaag ku bedel qofkii wuxuu noqonayaa qof wanaagsan oo ku jecel rawaahu sheekhan wanisaa-i can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal inkasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa saaqa xadiisan dawiil dawiilan xadiis dheer ayuu marka jaabir bin cabdillaahi sheegay ilaa an qaala ilaa uu yidhi qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa min shayin shay ma jiro tuucaduunahu la idin yaboohayo wax la idin yaboohayo oo aakharo idinka horeeyaa ma jiro ilaa qad ra'aytu waan arkay fii salaatii salaadayda haadihi oo tan ah kulli waa la idiin fayda waxa idinka horeeya oo dhan waa lay tusay laqad jii'a binaari naarti baa la ila yimid oo lay tusay wadaalikum waayahay xiina ra'aytumunii markaadii arkayseen weeye ta'akhartu inaan gadaal gadaal usoo baxay markaan gadaal gadaal usoo baxaad arkayseen waa marka naarta laysoo hordhigay weye makhaafata an yusiibanii min laxfiha holaceedu inay u leefaanba ka yaabay markaasaan gadaalgadaal tilaaba soo qaaday ya aa markaas naartii yani holaceedii iyo foolxumadeedii aan arkay wa xataa ra'aytu ilaa aan arkay fiiha fiigeeda fiiha fi naari naarta dhexdeeda waxaan ku arkay saaxiba almixjan kii bakoorada u saaxiibkaa kaasoo yajuru jiidayo waayo qusbahu mindhicirkiisu fi naari naarta dhexdeeda ku jiidaya saa uu wareegaya intay naartii caloosha urkurjirto o dhan baa dhulka kusoo dhacday intiisa kalena waa is haystaa markaasaa dhulka taalla markaasaa ugu wareegaya calooshiisu saa u wareegayaa iyo urkujirti oo saaxiibu mixjanka muxuu ahaa kaana wuxuu ahaaday yasriqu lxaaja xujayduu xadi jiray bimixjanihi bakooradiisa fa in fudina lahu haddii la garto qaala wuxuu leeyahy inamaa tacallaqa bimixjani bakoorada iiga dhegtay wain qufila haddii la hilmaamo canhu xaggiisana dahaba bihi wuu la tegaya bakoora afka hore saa uga soo qalloocan buu soo qaadan marka dhinaca ay ka soo qalloocnayd baa bakoorada la qabsan jiray soo maha asagu dhinaca kaleu qabanaya saasuu u soconaya marka dad ruuxii markay saa isu garamara xujayduna dee meesha waa meel zaxmo dadka fara badan waa ciriiri soo maha dhinaca la isku qabanaya markaasuu maradii iyo wixii kaloo soo raaci karo qofkuu korka ku watoo dhan ayay bakoorada soo qabsanaysa hadduu war waxaa dhacay hadii la yidhaha qofka wartan wuxuu le war bakoorada iga dhegta raallehow wuu ka siibanaya haddii un la garanino meesha waa meel cariiriya nin walba qofku iska riixaya ama dib loo soo dhowrina waa kula tegaya khalaas saasuu wax ku xadaya ya ibni aadam wax ka qalbi adag ma jiro meel kasta waxbuu ku xadaya ya markii oo dadku ay acmaasha gudanayaan intee qof baa ooyeysood maqlaysaa xoogaaga yaroo saayidoo wataa laiga siibay intaa wax laiga baxay may leeyihi bal midka intaas isoo kharashgelay intaa safar soo galay haddana dadka jeebsiibaya bal ka war waa waxyaab badan ya ibni aadam qalbi adaga qalbi adaga ina yani oohin baa naftu kala baxaysaa oo waxay og yihiin male oo dharkoodii baa iska daadanayo waxba ma garanayaan oohinta ay ka soo bilaabeen markay xaramka arkeen ayaa laga yaabaa inay camalkuba ku dhammaado qaarna waa kaasoo dan kaleba male waxbay xadayaan kala siibaya ilaahay baa dadka tafaawud u sameeyo marka midkaas oo waa tuug yani qaab daran weeye ya tuug nacasa wey kaas bakoorada soo qaatay xujayda laba maryooda cadcad wato un go-a ku jiidanayo waaye kaas asagaa xataa nabiga waan ku arkay buu yidhi naarta asagoo midna cirki dhammaan intuu dhulka kusoo dhacay sidaa ugu wareegayay naarta dhexdeeda wa xataa ra'aytu waxaan arkay fiiha fi naari naarta dhexdeeda saaxibata alhirati naagtii yacni bisada u saaxiibka ahayd allatii rabadataa xirtay oo falam tudcimhaa ma aysan quudinin walam tadachaa iskamayna sii deynin taakuluhaa cunto oo min khashaashi lardi ardada cayayaankeeda xataa maatat juucan ilaa bisadaa ay gaajo u dhimato ya cudibat imraatun fii cudibat imra'atun fii hiratin xabasathaa laa hiya atcamathaa walaa hiya tarakathaa taakulu min khashaashi lard soo xadiidkii kale ma ahayn naag wuxuu nabigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam bisad yar ee guriga u joogtay bisadu wax iska ma'luufo guriga hadday barato gurigaasay iska joogto way u soo qabatay xarig bay ku taagtay dhab mana aysan quudinin iskamana ayn sii daynin hadday sii dayso waa dawaafo oo way iska wareegi oo way iska ugaaran oo cayaanka yaroy dilanaysa iyo hilibka meelaha lagu tuuray iyo waxaa iska cunaysaa oo nina wax kama rabto markaasay xarig ku taagtay geed bay ku heegtay cuntana ma aysan siinin iskamana ayn sii daynin waa loo cadaabay xayawaanka nool haddii la cadaabo oo si xun aad u gasho waa lagu lagu cadaamutaysanaya ay taasaan marka nabiga ku arkay buu yidhi naarti ayuu lagu cadaabay uma jii'a biljannati jannadii baa haddana la ii keenoo la i tusay wadalikum ayahay markaas jannada la i tusayna xiina ra'aytumuunii markaad ii arkayseen weeye taqadamtu inaan hore hore waa markaan wax laacayay ood ii arkayseen waa markaan jannada arkay xataa qumtu ilaa aan istaagay fii maqaami maqaamkaygan hadda aan taagan walaqad madatu yadii gacantaydaan taagay wa ana anigu uriidu waxaan doonaya an atanaawula inaan soo qaato min samariha midhaheeda litanduruu ilayhi inaad fiirisaan ood aragtaan midhaha jannada uma badaalli waxaa haddana ii daahiray alla afcala inaana yeelin waayo looma qadarin de in meraheeda adduunyada tanba la keeno marka inaan iska daaya haddana ii daahirtay famaa min shayin ma jiro tuucaduunahu laydin yaboohayo ilaa qad ra'aytuhu waan arkay fii salaatii salaadayda haadihi oo tan aan ku arkay bur nabigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslim wnisaa'iyu asujuudu limutlaqi alaayaat yani qoraxda iyo dayaxa madoobaadkooda hadda ka soo sheekeynaynay wax weyn oo un aayada hadday dhacaanna waa la sujuudaya sujuuddaasna bimacnaa salaad baa looga jeedaa salaad baa la tukanaya can cikramata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qiila libni cabaas cabdullahi bni cabaas baa waxaa loo yidhi cikramo wuxuu ka mid ah yani mawla ibni cabaas weeye dadkii un ibni cabaas adoomihii xoreeyuu ka mid ah nin aad u cilmi badan baa taabiciintu ka mid ah cikrama ay ragga aad yani culumta yuu ka mid ahaa taabiciinta raggooda waaweyn qiila libni cabaas cabdullahi bni cabaas baa waxaa loo yidhi maatat fulanatu heblaa dhimatay bacdu aswaaji nabiyi weeye sala allahu calayhi wasalam fulaanadaa la sheegayana waa yacni gabar haweenkii nabiga ka mid a waa ummahaatulmu'miniinka mid ka mid xabsa bintu cumar bay ahayd baa la ama safiya bintu xuyay labadu waa lagu sheegaa fa khara wuu dhacay cabdullahi bni cabbaas saajidan xaaluye sujuud buu la dhacay fa qiila lahu waxaa loo yidhi tasjudu haadihi saaca saacaddan miyaad sujuudaysaa waktigii yani oo waqtulkaraahada ahayd yani unbaa loo soo sheegay waqtiga markaasuu salaad tukaday qaala wuxuu yidhi wa ayu aayatin qaala wuxuu yidhi markaas faqiila waxaa loo yidhi tasjudu hadihi saaca faqaala wuxuu yidhi qaala rasul lahi wuxu yidhi sala allahu alayhi wasalam idaa ra'aytum haddaad aragtaan aayatan aayad fasjuduu sujuuda haddaad shay aayad aho weyn ay dhacdo sujuuda macnaheedu salaad tukada wey wa ayu aayatin aaya teeka oo acdamu ka weyn min dihaabi azwaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga zawjaadkiisii oo ummahaatulmu'miniinka ah hadday tagaan wax aayad aho ka weyn ma jiro waa masiibo geeridoodu waa masiibo ay marxaba liannahunna buu leeyahay sheekhan ahaye mansuur shariifkan mansuur anas wuxuu leeyay kitaabka iska lahaa saari sharaxan yarkaan asaga unbaa saaray qaayatulmaamuulka la yidhaha liannahunna zawjaadka nabiga mubaarakaatun kuwa la barakeeye wey fa bixayaatihinna noolashooda ayaa yudfacu lcadaabu cadaabka laga reebaya can innaasi dadka noolashoodaaba dadka loogu naxariisanaya hayla dadka ehlu fadligo khayrka badan markay joogaan dartoodaa dadka lagu dhaafaya wey marxaban wa bidahaabihinna ayaga tegitaankooda markii la waayo yukhaafu waxaa laga baqayaa cala alcibaadi yani waa waa loo cabsanaya cadaab baa looga yaaba kamaa warad sida kusoo artay xadiid idaa araada allahu ilahay markuu la doono biahli alard ehlu ardaha cadaaban markuu la doono nadara ilaa ahli lmasaajidi dadka masaajida camirayo daacaysanayo ilahay fiirinaya faraximahu markaasuu u wada naxariisanaya kulli welimaa yaatii fi listisqaa sida noogu imaan doonta istisqahan waa soo socdo weeye wahal tunsaruuna miyaa la idiin gargaaraa waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum rawaahu abu daawuud baa wariyey tirmidi bisanadin xasan buu ku wariyey salaatulistisqaa roob dalabka salaadiisi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waida istasqaa muusaa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajar wadkur xus nebi maxamedow oo ummadaada u sheeg id wakti istasqaa muusaa nabi muuse uu waraab dalbay ilaahay buu roob weydiistay liqowmihi qowmkiisibuu u waraab dalbay biyaa la waayey markaasuu waraab dalbay istisquhu yacni in roob la dalbo oo la raadiyo markii roobkii la waayo waktigiisi uu daaho ama ceelashii iyo meelihii laga cabayey oo dhan baa guray biyihii ilihii baa go-ay oo biyihii baa la waayay waa la roob doonaya roobdoonkuna saddex nooc buu noqonayaa waxa ugu yar in la duce ilaahay la baryo ilaahuna soo waraabi furaada iyo jamaaca mid kastaba lagu ducaysto oo yacni ilaahay inuu roobna siiyo ilaahay noo barya la yidhahdo waxaa kaloo in roob dalabka ka mida salaadaha dabadooda markii salaadaha la tukadaba in yani ducada ducaaul istisqaa roob dalaba la akriyo duca ilahay roob lagu weydiisan waxaa ugu akmalsan in saddex beri la soomo maalinka afaraadna banaanka laysugu baxo oo salaad la tukado laba ragcadood oo sunnatul istisqaa markaa kadibna imaamku uu khudbo akriyo dadkana yani ilaahay loo tadaruco oo gacmaha loo wada taagto dadka waaweyn iyo carruurtaba lasoo saaro banaanka laysugu tago marka nabiyullaahi muuse qoomkiisibuu waraab u dalbay istasqaa muusa liqowmi fa qulnaa waxaan u nidhi nabi muuse idrib dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo dhagaxu markaa dhagax macayun ahaa baa laleeyaho waa dhagixii nabi muuse marada kala cararay ya wa huwa aladii fara bisawbihi wa huwa rukhaamun khafiif dhagax yani weynoo yani dhaxada dhagaxa dhuxunka la yidhahde yar jilicsan ayuu ahaa baa rukhaamka midkaa dhuxunkaa la yidhahda ya marxaban marka dhagaxa marada kala caray nabi muuse muxuu ahaa nabi muuse dhagaxa marada kala caray wuxuu ahaa dee qoomkiisu waatay dhibeenoo wax walbaba ay ku sameeyeen wuxuu samayn jiray qoomki qolo xun bay ahaayeenoo juhalo aho raggooda intay meel isugu yimaadaan oo isqaaqaawiyaan bay hal meel ku qabaysan jireen ayuu iska qaqaabo nabi muuse marka weligood muuseo dhexgelin meel gaaro intuu tago meel gaara ku qabaysan jiray way xanteen waxay yidhaha ninkaanu isqarinayo wuxuu qarsanayo waa sheelo sheelu qabaayogow wax kala duurka lama gelayo innahu aadar waa sheelaale saasay yidhahdeen markay suuqa u geliyeen dacaayadaas ilaahay baa beri yeelay fa bara'ahu llahu mima qaaluu soo ilaahay ma dhihin marka ilaahay baa beri yeelayoo wuu iska tegay oo meel intuu iska tegay oo asagoo ku qabaysanayo meel cidlahoo duura yuu maradiisii dhagaxsaa u dul saartay biyihii buu iska qabaystay markuu qabayskii bogay ee isu soo laabay uu yidhi aad maradii qaadatay dhagixi marada inbuu isla sii daayay ilahay amarka ay markaasuu nabi muusena daba orday ushiisii buu qaatay markaasuu ka daba orday thawbii xajar thawbii xajar waa ku nabiga nooga qisoonayay war maradayda isii dhagaxyo war marada su ulaha usii daba ordayay ayagoo jamaaca reer bani israa'iil oo meel isugu yimid oo tuuran iyo bartankooda la istaagay maradii markaasay si fiican u wada fiiriyeen wax sheelaha inuuna qabin wax balaayaana uusan qabin maradiisii unbuu ka soo qaatay markuu xirtay ayuu saddex goor buu ushi ku dhuftay bal u garaacay maxaa wuu dulmiye maradu kala soo cararay ya marxaban marka as ushi uu ku garaacay dhagaxa way ka muuqatay baa layidhi sidaasay diilimo dheereer bay u yeeshay dhagaxa marka laleeyahy usha ku dhufo waa dhagixii asaga abal fanfajarad waxaa ka soo burqaday minhu xaggiisa dhagixii isnataa cashrata caynan labiyo toban ilood baa ka soo booday waa cadadi yacni qowmu muusa nabi muuse qoladiisa waxay labiyo toban jilib labiyo toban jilib baa marka dhagix usha lagu dhuftay labiyo toban ilood baa kasoo qolo in la arkaba isheeda dee cabto qolo qolo ku garbinaysa ma jirte saasaa marka can isxaaq waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi arsalanii lwaliid bin cutba ninkaa la yidhahdaa i diray wa huwa amiiru lmadiinati madiinu amiirka ahaa ibn cabaas cabdullahi ibn cabaas buu ii diray as'aluhu anoo su'aalaya can salaati rasuulillahi sala allahu alay wasalam fi listisqaa nabigu roobdhalabka si u tukaday faqaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn cabaas kharaja rasuulullahi rasuulka ilahi baa soo baxay sala allahu alayh wasalam mutabadilan asagoo mutabadil ah mutabadil macnaheedu waxa weeye dhar xaraga ma uusan soo qaadanine dharka caadiga ahee lagu shaqaysto ya ayaa las lagu soo baxaya banaanka waa la isdulaynayaayo ilaahayba markii gacmaha loo hoorsanayo maaha inaad soo xaragato xoogaa yani intaad dad ruux soo xidhato aad yani soo xays maaha waa isdulaynaysaayoo dhar iska foolxun oo dharka guf adeegtada la yidhaahdee dharka yani suuqa lagu gala lagu shaqaysanayo ama yani waayahay dharkaasaa soo qaadanaysa mutabadilku waa saas mutawaadica nabigu hoos buu isu dhigay mutadarican ilaahay buu u tadarucayay xataa ata lmusallaa meeshii lagu tukanayo banaankaabuu tegey faraqa lmimbara mimbarkii uu fuulay banaanka ayaa loo dhigay falam yakhdub ma uusan khudba akrinin khudbakum haadihi saas hadda khudbada u akrisaan oo kale uma khudba akrinine walaakin lam yazal kama zuulin fi ducaai nabigu inuu ducaynayo wa tadaruc ilaahay u tadarucayo wa takbiiri inuu takbiirsanayo uma sallaa ragcatayn laba ragcadood buu dadkii tujiyey kamaa yusallii si u tujinay fi lciid ciidda laba ragcadood oo ciid oo kaleo tukaday rawahu asxaabu sunan wa kharaja cabdullahi binu yaziid baa soo baxay alansaariyu wa macahu bara binu caazim bara binu caazim baa la socday wa zayd binu arqam radia allahu canhu fastasqaa wuu waraab dalbay aaya marxaban faqaama lahum calaa rijlayhi aaya faqaama lahum calaa rijlayhi marha wuu istaagay calaa gayri mimbarin asagoon mimbar fuurin ya ayuu khudbo akhriyey cabdullaahi bin yani ninka khudbada akrinaya waa kee aya cabdullaahi binu yaziid alansaari saxaabigaa wey mimbarkumuuna istaagina dhulkuu iska istaagay markaasuu fastakfara wuu qufraan dalbay istikfaar buu ilahay weydiistay uma sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday yajharu bilqira'ati qirada uu kor u qaadayo walam yu'adin walam yuaqim lamana aadaamin lamana aqimin way aadaan iyo aqin ma leh rawahu lbukhaariy can cubaad binu tamiim waxaa laga wariyey can camihi wuxuu ka wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu ra'aytu nabiya sala allahu alayh nabigaan arkay yowma kharaja maalin uu soo baxay yastasqi asagoo waraab dalbayo qaala wuxuu yidhi faxawala ila annaas dadka ayuu wuxuu u jeediyey dahrahu dhabarkiis wastaqbala alqiblata qiblada xaggeeda u qaabilay yadcuu asagoo ilaahay baryay uma xawala ridaahu go-iisii buu wareejiyey go-a sidaasaa loo bedelaya darfihiisaasaa laysu dabamarinaya tafaa'ul baa ku suganoo in ilaahay abaarta gediye saa u gediye dhibaatada uma sallaa lanaa wuuna tujiyey ragcatayni jahara fiihimaa bilqira'ati qirada uu kor u qaaday rawahu lhams can anas radi allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alay wasalam kaana laa yarfacu yadayh gacmaha kor uma qaadi jirin waa ziyaadatan fii shayin shay oo min ducaa'i ka mida ilaa fi listisqa roobdalabka xataa yuraa ilaa la arko oo bayaadu ibdayh kilkilihiisa caddaantoodaa la arkayy yacni mararka kale gacmaha wuu taagi jiray laakiin irfaac yani rafci oo zaa'ida loo jeedaa rafci zaa'ida wuxuu kor u qaadi jiray marka istisqaha roobdalabka ilaa yani markuu saa u taagan yahay kilkilihiisa caddaantoodaa la arkaya gacmihiibuu kor u qaaday rawahu lhamsatu ila tirmidi nasu khudbatin fi listisqa nabigu khudbadii uu akriyey markuu roobdalabka yani uu salaada dadka tujiyey wey can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi shakanaasu dadkii waxay sheegteen ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam dadkii waxay u dacwoodeen nabiga quxuud almadari roobkii in la waayey oo abaaru ay dhacday fa amara bimimbarin mimbar buu amray fa wudica lahu waa loo waa loo dhigay fi lmusallaa banaankaa loo geeyey mimbarki mimbarkiibaa banaanka loo geeyey wa wacada naasa dadkiina wuu la ballamay yowman maalin yakhrujuuna fiihi ay soo baxayaan maalin heblaha laysu yimaado qaalad waxay tihi fakharaja rasulullahi baa soo baxay sala allahu alay wasalam xiina badaa markuu soo muuqday xaajibu shamsa qoraxda geeskeedu markay soo baxday qoraxda markay banaanka usoo baxday xoogaa soo dheeraataybo banaanka usoo baxay nabigu faqacada cala lmimbari buu ku fadhiistay fakabara wuu takbiirsaday waxamidallahi ilaahay buu mahadiyey caza wajalla uma qaala wuxuu yidhi innakum adinku shakawtum waxaa sheegateen jadba diyaarikum guryihiinni iyo waddankiinni inuu abaaroobay wasti wastikhaaraalmadari madarkii inuu ta'ahuray oo la waayey can ibaani zabaanihi can ibaani zabaanihi waktigiisii cankum adinka uu idiin imaan jiray inuu kadib dhacay oo dee yacni jiilaalka iyo yani guga iyo dayrta iyo fasalay leeyihiin haddii labadii fasalba laysku furo fasalka saddexaada lagu sii furo abaar wey waa lagu baaba'aya xoolihii iyo dadkii waay khatar baa la gelaya marka zamankii roobka uu idiin imaan jiray inuu kadib dhacay oo cankum xaggiina waqad amarakum allahu ilaahay wuxuu idin amray caza wajalla an tadcuuhu inaad baridaan wa wacadakum wuxuu idiin yaboohay an yastajiiba lakum inuu idin aqbalayo uma qaala wuxuu yihi nabigu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maliki yowmi iddiin laa ilaaha ila allah saasuu nabigu laa ilaaha ilaah kaloo la caabudo ma jiro ila allah yafcalu ilaahay wuu sameeyaa maa yuriidu wuxuu doono allaahuma allahayow anta allah ilaahayow allihii macbuud xaq ahaa baa tahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane alganiyu allihii deeqtoomay baa tahay camaa siwaa wixii ka soo haroo dhan ilaahayga ka kaaftoomaad wa naxnu alfuqaraa annagu waxaanahay kuwa baahan oon isku filnay anzil calayna alkays ilaahu roob nagu soo deji roob ilaahu noo soo deji wajcal ilaahu ka yeelo maa anzalta lanaa wixii aad noo soo dejisayna quwatan quwo ilaahu nooga dhig iyo wa balaaqan gaarid ilaa xiinin wakti kale intii laga gaaro uma rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaaday falam yazal kama zuulin fi rafci inuu gacmaha kor u hayo xataa badaa ilaa ay muuqatay bayaadu ibdayh kilkilihiisa caddaantooda ilaa la arkay waa dee laba go' unbaa sidaa loo qabi jiray hoos gunti iyo go' kore eh haddii marka gacmaha kor loo qaado shaar iyo funaanadii waxba aan la qabin kilkishu marka way soo muuqanaysaa haddii gacmaha kor loo qaado ay marxaban marka kilkilihiisa caddaantooda halka laga arkay uma xawala wuu jeediyey ilanaasi dadkii daxraw dhabarkiisa xagga qiblada usii jeesaday wa qalaba ridaahu go-iisina wuu dabagediyey wuu saasuu isu dabamariyey uma aqbala cala naasi dadku haddana soo qaabilay wa nazala wuu soo degey mimbarkii buu ka soo degey fa sallaa ragcatayni buu tukaday fa ansha'a allahu ilaahay baa abuuray saxaabatan daruur fa racadad way unkaday wa baraqad way hilaacday daruur yar unbaa beel soo fuushayoo markaasay unkad iyo hilaac ku dhufatay markiiba uma amdarad way da'day biidni illaahi falam ya'ti ma usan imaanin masjidahu masaajidkiisii xataa saalat isuyuunu daadkii baa gadoomay ayadoo meel walbaba daadku saa u qulqulayuu nabigu masaajidka yimid falamaa ra'aa nabiyu nabigu markuu arkay sal allahu alayh wasalam surcatahum dadkii degdegoodii iyo orodkoodii ilal kinni guryaha ay u kala cararayaan roobkii markuu soo daatay si xooga usoo daatay yaa meelihii derbiyaa gidaarihii hoostooda iyo guryihii baa lagu cararaya dadkii oo kale ordayuu arkay laxika nabigu waa qoslay xataa badad nawaajidahu ilaa gawsihiisa la arkay ayuu nabigu qoslay wuxuu la yaaba la tacajubayaa dadki hadda yani roobka u baahnaa ay gacmaha u horsay roobka marku soo daatay kasha kala cararaya way ka gabanayaan ay fa qaala wuxuu yidhi nabigu ashaddu waxaan qirayaa ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay la arkaba qadiirun qaadirun kii kara inuu yahay wa annii aniguna cabdullahi addoonka ilahay inahay warasuuluh maxaa ilahay baa i aqbalay baryadayda ilahay waa aqbalay rawaahu abu daawuud wabnu xibaan waalxaakim wasaxaxahu yajibu yani alimaamu yujiibu alimaamu dalaba annaasi fi listisqa dadku hadday imaamka yidhaahdaan noo roob noo weydii ilahay noo bari waa inuu aqbalo can anas radi allahu canhu qaal jaa rajulun baa ila nabiy sal lay sl aye nabigaa nin u yimid wa huwa yakhdubu asagoo khudba akrinaya yowma aljumcati fa qaala wuxu yidhi ya rasuula allah halakat ilmawaashi xoolihii way dhammaadeen wanqadacat isubulu waddooyinkiina way go-een de hadday abaar dhacdo gaadiidkii lagu safraayay la waayo waddooyinkii way go-aysaa wax socon kara male fadcu llaha ilaahay noo bari fadacaa rasuulu llahi sala allahu alay sl nabigu ilahay buu baryey wa fii riwaayatin fa rafaca yaday gacmuhu kor u qaaday suma qaala allaahuma aqitnaa ilaahayow noo gargaar allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa buu nabigu saddex goor ku celi fa mudiruu waa la waraabiyey min jumcatin laga bilaabo ilaa jumcatin jumcadaas uu nabiga yani intii loosoo loo sheegay uu ilaahay baryay uu roob doonu roobkii bilowday ilaa jumcadii kale fa jaa rajulun baa haddana yidhi jumcadii labaad fa qaala wuxu yidhi ya rasuula allah tahadamat ilbuyuutu guryihii waa dumeen wa taqadacat isubulu waddooyinkiina waa go-een oo meel kasta waa xidhantay wey jidgooyaa dhacday wey wa halakat ilmawaashi xoolihiina waa halaagsameenoo xoogaagii yaroo abaartii ka soo baxayna bas wey roobkii baa la tegey ya ee ilaahay noo bari fa qaala rasul lahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam allaahuma calaa ru'uusi aljibaali waalakaab allaahuma ajcal ilaahu yeelo calaa ru'uusi aljibaali buuraha korkooda ilaahu noo yeeliyo walaakaami buuraha isku macnuhu buuraha waaweyn iyo kuwa yaryar wa buduuni alawdiyati waadiyaha dhexdooda dhulka dooxada oo baranka iyo dhulka leho daaq uu ka soo baxayo wa manaabiti shajari meesha daaq uu ka soo baxa ee cuud kale ilaahu noo mari magaalada uurkeeda hadduu roobku ku shubo mooda wax saasa ka soo bixi maayo marka dhulka daaqale ilaahu noo mari wa fii riwaayatin allaahuma xawaalayna ilaahu gaararkaa naga yeelo walaa calayna roobku markuu zaa'id noqdo yaa ducada lagu ducaysta allahuma xawaalayna walaa calayna fanjaabad way faydantay cani ilmadiinati madiine way faydantay roobkii baa ka faydmay injiyaaba sawbi marada siday u faydantoo kale mara meel saa ugu dadnaydoo saa looga qaaday fa jacalad waxay gido gashay tumdiru inay da'ayso samadii xawlahaa xawla almadiina madiina dhinacyaheeda walaa tumdiru bihaa qadratan madiina hal dhibica kuma soo tifqayso fa nadartu waan fiiriyey buli anas binu maalik ila almadiinati madiinaan saa u eegay wa inahaa ayadu la fii misli likliili taaj oo kale aad moodaa taaj madiino yani roobka inta kale oo dhanna wuu ku hayaa madiine inteed keliyaa saa u bannaan way ducada nabigaa ilahay aqbalay marka intaana saa u bannaan sidii taajka madaxa la saarayo riwaayaadka qaarka fa inahaa mithla aljawba dariishad oo kaley noqotay madiino oo inta cirka kaga aadanayd baa bannaan inta kale o dhanna cirku waa islayaa waa da'aya saasay noqotay baa leey ducadii nabiga alayhi salaatu wasalaam marka sidaa wey roobdalabki rawahu lhamsatu ila tirmidiya allahu subxana wa tacaala maa yuqaalu cinda almadari wariix roobku marka uu da-ayo ama markuu da-o iyo haddii uu roobku dabayl uu leeyahay ama dabayl badanba ay dhabato waxa in la yidhaahdo ay sunnada tahay yaa halkan laga gelay can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nabigu idaa ra'a almatara roob marka uu arko qaala wuxuu odhan jiray allaahuma sayiban naafican allaahuma ajcal ilaahayow waxaad ka yeeshaa roobkan madarkan sayiban mid shuba ilaahu ka dhig naafican oo wax anfacayo wey aye roobku marmar buu halaag iska noqonayaae marka mid naafica si fiicanna u da-oo shuma ilaahu ka dhig rawaahu albukhaari wanisaa'i wa lafduhu imaamu nisaa'i lafdigiisu wuxuu ahaa allaahuma ajcalhu sayiban naafican allaahuma ajcalhu madarkan waxaad ka dhigtaa sayiban mid yacni shumayo naafican oo anfaco wa tamasala ibnu cumar bishicri abi aalib wa tamasala wuxuu soo qaatay ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar bishicri abi aalib abi aalib shicirkiisi waay alladii qaalahu fi nabiyi sala allahu calayhi wasalam abu daalib qasiido dheer oo uu tiriyey ee uu nabiga ku ammaanayey fii qasiidatin mi'ati beytin wa casharatin ay boqol iyo toban beyd bay ahayd ay intuu nabigu yaraa ayuu yacni ayuu markaas yuu ku tawasulay asagoo ku istisqa ku dalbayo wey ree yacni ree maka intay abaaroobeen oo abaaru ku dhacday ayay marka way u yimaadeenoo abu daalib dee wuxuu ahaa yacni odayaashii ama yacni quraysh ninkii sayidkooda ahaaye waxay yidhaahdeen roob noo dalab markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu soo qaaday oo kacbada uu la yimid ayuu qasiidadan dheer tiriye ay markuu yacni kacbada dhabarkeeda intuu saa u saaray ayuu marka ilaahay buu ku baryayaa qasiidadanuu markaa tiri qasiido dheer bay ahayd beydkaanuu markaa ka soo qaatay warkaasaa roobkii afartii dhinac isaga yimid oo sanadaa waxaa lagu magacaabay caamulfatqi baa la dhihi jiray xoolahaasay u cayileen keliya roob baa meel kasta watamasala ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar yacni wuxuu kuwii soo qaatay bishicri abi aalib faqaala wuxuu yidhi abu aalib wa abyadu yustasqa alqamaamu biwajhihi simaalu lyataama cismatun lilaraamili saasuu yidhi wa abyadu aayahay huwa nabigu abyadu mid cad weeye yustasqa alqamaamu roobkii ayaa la dalbaa daruurtii ayaa la dalbaay oo lagu waraab dalbaa biwejhi asaga wejigiisa waay ay wejigiisaa lagu waraab dalbaa way yudlabu lkaysu biwajhi lkariim himaalulyataamaa wey huwa asagu himaalulyataamaa agoonta tiirsigoodii wey qofka agoontu ay ku tiirsan yihiin oo isku halaynayaan wey cismatun yacni dhowrid buu u yahay lil araamili haweenka garoobka ah oo wax u shaqaynaya iyo wax rag aan lahaynna cismuu u yahay nabigu ay cismuhu waa malja waay marka agoontana sanad buu u yahay way ku tiirsan yihiin araamisha iyo dadkaa yacni haweenka aan yacni ragga lahaynna qofka keliyay magan gelayaan oy xawaa'istooda u sheeganayaan ama arrimahoodaba ka murgayo asaga un wey saasuu ku yidhi aya abu aalib marka qabla alhijri uu dhintay intuuna nebigu maka ka soo hijroonin istisqaha yacni roobdalabkaa nebigu madiine markuu yimid unbuu sameeyey abi aalib markaa waayahay waaya intuuna nebigu soo hijroonin horteed ayuuba dhintay yuu dhintay wey marka asaga unbaa iskala yimid istisqahan inuu nabiga ilaahay ku baryo waayahay asaga unbaa iskala yimid wey liannahu nazala biqurayshin waxaa ku degay qaxdun abaad aada u daran faqaalu waxay dhhen yaa abaa aalib aqdax alwaadi waadigii waa abaaroobay wa ajdaba alciyaalu ciyaalkiina waa baahdeen fa halumma fastasqi lana kaalay noo ducee bay yidhahda ilaahay noo weydiiye khayr fa akhada abu aalib annabiya buu soo qaaday sal allau alay wasalam min wasadi aye aye aqlimatin caruur yar yara ama uqaylimatin waxaa tidhahda caruur yar yara oo meeshii tuurnayd dhexdooda ayuu ka soo qaaday wa dahaba bihi ila alkacba wa alsaqa dahrahu biha dhabarku sidaa ugu tiiriyey fa dacaa rabbahu buu bariyey fa aqbala saxaabu min haahuna wa haahuna daruurtii baa dhinac kale isaga timi dhinac kastay ka imaan fa aqdaqa alwaadii waadigii wuu burwaaqoobay wa akhsaba annaadi waalbaadi naadigu yacni waa magaalade haye meelaha la isugu yimaadee lagu kulmaa naadi layidhah marka naadigii iyo baad baadiyihii intaba waa burwaaqoobeen haye marxaban abu daalib markaasuu yacni shicirkaanu qaaday uu nabiga ku ammaanayo rawaahu albukhaariyu xadiidka imaam bukhaari baa weriy can zayd bini khaalid waxaa laga wariyey aljuhaniyi radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi sallaa lanaa rasuulu llahi baana tujiyey sal alay wasalam salaata subxi bilxudaybiyati buu nagu dejiyey yuu nagu tujiyey meesha xudaybiye la yidhaahdo calaa itri samaa'in roob ayadoo uu da-ay oo habeenkii baa roob da-ay subxii buu markaana tujiyey itru sama yacni waxa weeye markuu habeenkii roob mira intuu do-o subxii waayo dhulkii oo daadkii uu wada maray lagu tukado waayo calaa itri samaa'in samadan bimacnaa madar baa looga jeedaa calaa itri samaa'in samo yani roob yani gadaashiisuuna tujiyey oo kaanad min alleyli habeenkii daa'i falama insarafa nabiyu sala allahu alayhi wasalam markuu nabigu salaadii ka salaama naqsaday aqbala cala naasi dadku soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan oo ma ogtihiin maadaa qaala rabbikum rabbigiin waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen allah wa rasuuluhu aclam ilah iyo rasuulkiisaa garanay qaala wuxuu yidhi nabigu qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi asbaxa waxaa waa beriistay min cibaadiya addoommahayga xaaluu ka mid yahay mu'minun bi mid aniga i rumeeyey iyo wa kaafirun bi mid igu kufriye xudifa thani lidalaalati lawal mu'minun bi mid aniga i rumeeyey iyo wa kaafirun ay kaafirun bi mid aniga igu kufriyey fa amaa man qaala ninkii yidhi qofkii yidhi mudirnaa waana la waraabiyey bifadlillaahi ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi ilaahay naxariistiisaana lagu waraabiyey fadalika kaasu mu'minun bi anigu i rumeeyey wa kaafirun wuxuu ku kufriyey bilkawaakib bilkawkabi xidigana uu ku kufriyo xidigaha ma uusan aaminin ninkaas wa amaa man qaala ninkii yidhi binawi kada wa kada mudirnaa waana la waraabiyey binawi kada wa kada xidig hebel baana lagu waraabiyey fadalika kaasu kaafirun bi aniga waa igu kufriyey mu'minun bilkawkabi xidiga ayuu rumeeyo marka roobku markuu do-o mudirnaa bifadlillaahi waraxmatihi saasaa sunnaa wey hadii kale nicmadii ilaahayoo diido oo yacni xilli iyo aada xidig u tiiriso ayay noqonaysaa taasna waa arrin xun wey qofku marka hadduuna yacni oga jeedin marka xidiga naftiisa iyo roobka keenay ama xilliga naftiisa roobka keenay hadduuna ola jeedin ee xilligu markuu wakhtigaasoo kale yahay yuu roobku yimaadaa waa xilliga asaga ah unbaana lagu waraabiyey ama xidigu markuu halkaasoo kale joogo yacni sidaanu oga baranay ilaahay roob buuna siin jiray macnaha hadduu ola jeedo wax dhiba ma laha laleeyahy ya laakiin hadduu xidiga aamino waa ku kufrinaya mar kastaba laakiin waxaa fiican inaad tidhaahdo mudirnaa bifadlillaahi waraxmatih rawaahu sheekhaan xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey walimuslim alam tarow miyiina ogeyn ilaa maa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi ma ogtihiin qaala wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi maa ancamtu ma aanan nicmaynin calaa cibaadii addoommahayga min nicmatin nicmo ilaa asbaxa waxa waa bariisanayo ilaa asbaxa wuu waa bariisanayaa fariiqun firqo oo minhu ayaga ka mid a kaafiriina xaal ay yihiin kuwo ku kufriya bihaa binicma nicmadii yaquuluuna waxay odhanayaan alkawaakib xidiga ayay ku qowlayaan wa bilkawaakibi ya wa bilkawaakib yani yaquuluuna bilka yani ku qowlayaan alkawaakibu ay alkawaakib bay ku qowlayaan kawaakibta ayaa amdaratnaa noo da'siisay alkawaakibu amdaratnaa roobka waxaa noo da'siisay waa xidiga xidiga sooma ogid meesha yani xalay uu fadhiyey waa markaa markuu roobku imaanay wa bilkawaakibi bay ku qowlayeen yani jaaana almadaru roobkii baa noo yimi bilkawaakibi xidiga ayuu roobku noogu yimi aaya fa kafaruu binicmat illaahi nicmadii ilaahay bay ku kufriyeen liannahum nasabu lmadara roobkiiba waxay u nisbeeyeen alladii huwa khalqullahi ilaahay u abuuray ilaa kayrihi xidig bay u tiiriyeen can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu idaa casafat iriixu dabayshu markay dhabato dabayl markay timaado aada u xoog badan qaala wuxuu odhan jiray allahuma innii as'aluka ilaahayow waxaan ku su-aalanayaa khayrahaa dabayshan khayrkeeda wa khayra maa fiiha waxa khayrahoo dhexdeeda ku sugan wa khayra maa ursilat bihi wixii khayrahoo lala soo diray dabayshan ilahay xaggiisay ka timaadaaye wixii khayrahoo lala soo diray amar bay qabtaa waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa dabayshan sharteeda wa shari maa fiiha dhexdeeda waxaa ku sugan oo shar ah wa shari maa ursilat bihi wixii lala soo diray oo shar ah qaalad waxay tidhi caaisho wa idaa takhayalat isamaa samadu markay yacni doorsoonto oo doorsoonkaa maxaa looga jeedaa yacni mugdi bay noqotay ama dabayl baa aad u dhabanaysa xoog badan ama yani waxbaa isqabsaday oo markaasaa cirka dhammaa yani mugdi iyo wuxuu noqday ay idaa wa idaa takhayalati samaa samadu markay isbedesho oo dabayl badan ay ka timaado ama mugdi uu isqabsado takhayara lownuhu nabiga midabkiisaa doorsoomayay wuu isbedelayaa wa kharaja guriguu ka baxayaa wa dakhala haddana wuu soo gelaya mar banaanka u baxayaa marna gurigu soo gelay wa aqbala wuu soo qaabilaya wa adbara mar wuu sii baxaya wuu sii jeesanaya marna wuu soo qaabilaya waa cabsi dee yacni waxuu noqon doonaba lama ogo waxaan soo madow ee dadku roobka uun u malaynayaan waxay noqon doonaan lama ogo fa idaa amdarat markay da'do suriya canhu nabiga waa laga fayda markaasuu farxaya w wejigiisaa iftiimaya fa caraftu daalika waan aqoonsaday fii wejhi wejigiisa yacni karaahiyadaas iyo xoogaa kurbadaasaan ka gartay fa sa'altu waan su-aalay markaad aragto yacni wax daruurkii cirka isi soo qabsay ama mugdi iyo dabayl iyo markaa aragto maxaad isla bedeshaa rasuulka ilaahay oo uku- u kurbootaa saasaan idhi fa qaala wuxuu yidhi lacallahu waxaa laga yaabaa uu mudan yahay waxaan soo madow yaa caaishatu caaishoy kamaa qaala qowmu caadin ree caad sida ay yidhaahdeen saasoo kale inuu iskaba noqdaa laga yaabaa kitaabu tafsiir buu noogu imaan doonaa falamaa ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bihi riixun ya ay ay hada cadaabun aliim marka saasaa ilaahay ku sheegay wax isi soo qabtay markay arkeen oo cadaabkii loo soo diray ee lagu halaagi lahaa waa dabayshi ku dhabanaysay oo yacni maxay ku dhabanaysay ilaa sideed beri baysaa ugu dhabanaysay ya dabayshii lagu cadaab lagu halaagayay waxay moodayeen roob roob baaba noo da-ay le roob baana soo qabay ayagoo faraxsanoo boodboodayo unbay dabayshii bilowday dee markaasay dhulka iyo cirka dhexdooda say u wareejinaysa yay meydkoodii soo daadisay ay falamaa ra-uhu markay arkeen caaridan markay arkeen daruur daruur markay arkeen mustaqbila awdiyatihim waadigoodii xaaluu soo qaabilay qaaluu waxay yidhahdeen haadaa midkan caaridun weeye mumdiruna oo na waraabinayo ma aha la yidhi roobe waa wixii aad lahaydeen hadduu cadaab jiro maan munoo yimaadada aad ku hayseen wixii wey aad su-aalayseen wey waa cadaabka rawaahu muslimu watirmidiyu yuta yutabaraku bilmadari madarka waa la barakaystaa marka uu hor leeyahay roobka uu da-ayo waa laysu dhigayaa ama markuu da-o biyaha soo gadoomay baa lagu qabaysanayaa waa sunno can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal asaabanaa waxaana asiibay walxaal naxnu anagu maca rasuulillaahi aan nahay sala allahu alayh wasalam madarun roob qaala wuxuu yidhi anas faxasara rasuululahi rasuulka ilaahay wuu fayday sala allahu alayh wasalam sawbahu maradiis go-i kore ayuu iska qaaday xataa asaabahu ilaa uu asiibay min almadari roobki roobkii baa marka jirkiisa ku da-ay wey faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah lima sanacta haadaa maxaa sidaa u samaysay roobka maxaa isugu dhigaysaa qaala wuxuu yidhi nabigu liannahu roobku xadiisu cahdin zabankiisu miduu dhow yahay weeye birabbihi waaye waaye rabbigiis yacni idankiisuu ku yimid hadda ayaa lasoo fasaxay idanka ilaahay uu ku yimid tacaala korhay fa huwa barakatun min allahi tacaala waa barako ilaahay xaggiisa hadda ka timid oo waa raxmad lasoo diray hadda oo cusub weeye marka inaad isu dhigto ood barakaysato aad bay u fiican tahay rawaahu muslim yajuusu tawasulu tawasul baa bannaan ilallaahi ilaahay loogu tawasuloo lagu su-aasho biaxbaabihi dadka uu jecel yahay wey in ilaahay lagu baryo oo ilaahw qofka nagu soo waraabi fadligiisa la yidhaahdo way bannaan tahay atawasulu tawasulku huwa taqarubu dheh taqarub weeye dhowaasho ila alkhayr khayr loo dhowaado biman yuxibuhu qof uu jecel yahay baa loogu dhowaani liamrin ma wuxuu doonaba ha noqdo wax adigu aad ka doonayso ay qof baad arrin ka rabtaa qofkaas arrinta aad ka rabto waad fikiraysaa waxaad leedahay qofkee maanta qof asaga uu jecel yahay oo wuxuu ka qabsadaa umuu su-aasha marna uusa diidaynin qofkii unbaad intaad u tagtaa waxaad leedahay kaale waxaan ay qofkaa igala qaad ii su-aal marka arrintaada qofkii aad usii marto waaye oo qofka markaad arrin ruux wax weyn aad ka doonayso oo qofka aad usii marayso waad ku tawasushay qofkaas walmuraadu hunaa tawasulka meeshan maxaa looga jeedaa aliltijaa ila allahi tacaala ilaahay oo la magan galo fii rafci makruuhin wax dhibaataa inuu ilaahay qaadoo kor yeelo ow jalbi maxbuubin wax la jecel yahay inuu ilaahay bixiyo yaa yacni loogu magangelayaa marka ilaahay la magangelayana mutawasiliina bilmuqaribiina ilayh waxaa ilaahay loogu tawasulayaa ay loogu tawasulayaa kuwa u dhow ilaahay oo muqaribiinta ah maxaa ilaahay loogu dhawaadaa camalka saalixa loogu dhawaadaa iyo cibaadada marka dadka wan wanaagsane ehlu khayrka ilaahay uu jecel yahay ee ilaahay agtiisa karaamada ku leh kuwaasaa loogu tawasulaya waxaa la leeyahay war ilaahay noo barya waxaa noo weydiiya inuu ilaahay waxaasi khayrkana siiyo ilaahay noo barya inuu dhibaatada naga qaado taasaa laleeyahay tawasulkaasaa la yidhaahdaa maayahay macnaha looga jeeda tawasulka waa kaas marxaban waana shay saxiix ahoo waa sunno iyo waa shay jaa-is ahoo bannaan ayay culimmadu leeyihin labadaa unbay u kala qaadeen tawasulku waa bannaan yahay waa shay jaa-is ah inaad ku tawasusho dadka wan wanaagsana ilaahay uu jecel yahay iyo mehe waaba shay sunno ahoo maxbuub oo aada loo jecel yahay labadaas bay culimmadu u kala qaadaan wey ya ilaa man adalla allahu wax ilaahay uu dhimiyey maogid oo qolo yar oo ilaahay uu dhumiyaa waxay ku sheegeen waaba shay xaaraan oo lama ogolayda ya marxaban can anas nusuus badan baa kutusinaysa kuwan hadda kitaabkuu noo dhigaya uu ka mid yahay can anas ibni maalik waxaa laga wariyey ana cumar ibnu khadaab radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa idaa quxituu markii la abaareeyo abaar ay ku dhacdo oo idaa qaxaduu markay abaaroobaan istasqaa wuu waraab dalbi jiray bilcabaas bin cabdimudalib cabaas bin cabdimudalib ayuu ku waraab dalbi jiray fa qaala wuxuu odhan jiray waaya nebiga adeerkii waaya ayuu ku waraab dalbi jiray markaasuu wuxuu odhan jiray sid cumar allaahuma allahyow inaa anagu kunaa waxaan ahayn natawasalu ilayka waxaan kuugu tawasuli jirnay binebiyina nabiga annagii baan kuugu tawasuli jirnay oo fatasqinaa waadna waraabin jirta wa innaa anagu natawasalu ilayka waxaan kuugu tawasulaynaa bicami nebiyina nabiga annagii adeerkii baan kuugu tawasulaynaa ee fasqinaa ilaahuna waraabi qaala anas wuxuu yidhi fa yusqawna markaasaa la waraabin jira ya la waraabin jiray marka siid cumar aa yahay wuu tawasulay oo cabaas buu ku tawasulay haddee nebiga aqribadiisa iyo aalubeytku way ka far way ka sharaf badan yihiin dadka way ka fadli badan yihiin bacda nebi yani nebiguna wuu ka dardaarmay calayhi salaatu wasalaam ahlu beytkiisa wey yudakirukum ullaha fi fii ahli beyti bu ya wuxuu kaloo yidhi nebigu laba culculus baan inkaga tegey taraktu fiikum saqalayn laba culculus baan inkaga tegey waa laba waaweyn midkood midka kale uu ka wen yahay ya midkood waa kit waa kitaabka ilaahay kan labaadna waa ahlu beytkayga labadooda ma kala tegayaan xataa yaridaa calaya alxawd buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ay xawdka igu soo arooraan ma kala tegayaan aalu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka ilaahay ninkii kala qaado oo yidhaahdo aalibood wax la yidhaahdo ma jirto hadda waxa sharaafi jirta ma jirtaaba meelaha loola taagan yahay xasan iyo xuseen way dabar go-een waxay ka tageenba ma jirto kan asaga saas laa dabar go-ay allaha dabar gooyo asaga maxaa yeelay yani ahlu beytka nabiga ilaa qiyaami saaca ma dabar go-ayaan awlaadda ay ka tageen xasan iyo xuseenna faraday ka badan yihin markii la dilayey ya marxaban said xuseen markii la dilayey intee la socotay oo aalbeytkii asaga wax asaga dhalay iyo wixii yani qaraabadiisii ahaa iyo yani xuseen yani wixii aalbeytka intee baa la socotay siddeetan iyo xoogaa baa lagu sheegay dhawr baa meeshii lagu dilay asaga iyo xoogaha dadaha lagu laayey xaggee aadeen inta kale intee kula aadeen may dhammaadeen ya waay marka aalu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu tawasulaya siid cumar markaa laba shay ayuu marka u sameeyey inuu sid cabaas ku tawasulo tawasulka sid cabaas mid waa mid eh zamanka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu intuu noolaa nabiga unbaa lagu tawasuli jiray wax alla wixii dhibahoo dhacan asaga unbaa loo sheegi jiray waa la yaqaanay marka in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyada jaahooda in ilaahay lagu baryayo wuxuu marka dadka barayey hayru lambiyaa oo sulaxada kaliya sulaxada kale oo dadka fiifiicana in ayaguna lagu tawasuli karoy bannaan tahay taasuu dadka barayey wuxuu kale oo arrintaa u sameeyey yacni weynayn uu weynaynayo iyo xaqoodii uu fulinay fulin uu fulinayo aalubeytka nabiga calayhi salaatu wasalam maxaa yeele nabigu sayid cabaas aad buu yani adeerkii aad buu u xurmayn jiray ya marxaban camura julusinwu abiihi markuu leeyahay ninka adeerkiis soo ma ogid inuu aabbihiisoo kale yahay mar sid cabaas laga soo dacwooday waa markii yani zakada xoolaha la arurinaya la yidhi sid cabaas baa diiday ma uusa diidin horta yani laba sano ayaan tacjiil ooga qaadanay buu zake mucajalaan ka qaadanay laba sano sid cabaas xoolu lahay waa wuu hormariyey zakada wuu hormariyey nabigaana ka qaaday marka laakiin waxaanba kuu sheegayaa nin yani wuxuu sid cabaas aad ka rabteen aniga dushayda anaa ballan qaadayu yihi nabigu maxaa yeelay ninka adeerkiis waa aabbihiisoo kale un camurajili sin wuu abihi wey aabbihiisoo kaleta un marka waay wuu aad buu nabigu calayhi salaatu u xurmayn jiray ibn cabaas marka isagoo yacni xurmadii iyo xaqii oofinayo dadkana barayo in